waxaynugu soo dhex jiray cashirkii ku saabsanaa qabiisyaha waajibka baynugu soo jiray waxyaabaha qabiiska waajibiya lix qaybood buu sheekhu sheegay lixdaa maxay ahaayeen sheekh waa la wadaagaa saddexda haweenka goonidu ah maxay ahaayeen saddexda haweenka goonidu ah a wilaadada wilaadadu daliil intee laga bay leedahay sheekh yaasiin a hawen hadday dhasho haloo qa haloo waa inay qabaysataa le waajib wey ilmaha meni ah aye maxaa laga yidhi wa garta saddexda la wadaago aha aha iyo mawt ayib ruuxa dhintay ma isaga ku waajibaya in la maydha u qabaysto mise waa dadka muslimiinta ah inay maydhaan baa waajib ah صaxiix ayib qabaysihii toddoba-iyo tobanka uu sheekhu sheegay waxaynu ku daray saddex qabays ama laba qabays baynu ku daray labadaa qabays maxay ahaayeen sheekh adiga magacaad muxuu ahaa cabdiraxmaan fadal kulligooda nijaasooba aha qabaysaas waajibkaan ku daray kaas kuwa waajibkan waxaa ku daray ruuxu kulligii wada nijaasooba ama ay nijaaso meel ka gaadho xaggana uu garan waayo laakiin qabaysaha la suneeyey labayna ku daray o kaale cabdiraxmaan bay weli ku socotahay inuu xusuustaa laga yaaba a qabiis la sunneeyaa jira oo toddoba iyo todobanka sheekhu sheega aan hayn oo sunno ah ma hayst aye marxab ruux gaala haddaad xabaasho ruux gaala haddaad duugto marka adugu duugto adaa soo xabaalay markaas waa qabiis baa la sunneeya maxaa kale adoo adoo dhegaystaad qabays ahayd haye marxaba she cabdalla duul duul madina de waa kaa wuu qoran yahay wa inoo qoran yahy wa duul madina walidukuli madinati rasuulilah baan ii qoran waa inoo qoran tahay istixaadada istixaadada gabadha dhabar furanka qabta maxaa la yidhi salaado kasta inay uqabaysta yaa sunna ah qabiisihii sheekhu uu sheegay ee toddobiyo tobanka ahaa labaa waajib ka ahayd sida annagana la xoog badnayd wey walcilmu cind allah labadaa maxay ahayd qabiiska jumcada ka labaad a walkafiru idaa aslama baaraka allah fik baaraka allah fik xalay bay kaa hoos baxaysa caawad ka dhexisa ayr wy wax kalaan ku yaan yidhi waa waajib soo intaa ma hayn saasaan filay inay ahayd waxaynu kusoo dhex jiray marka masaxii muddada masaxa ma muddo kooban baa mise waa muddo furan masale khilaafiyay ahayd madhab wuxuu lahaa ruuxa muqiimka en nagi en musaafirka ahayn yawman wa laylu leh ruuxa socotadaa saddex beri buu leeyahay madhabkaas waa madhaba jumhuur ahlicilmi ay qabaan maalik oo asagu diiday oo yidhi ruux muqiima oo nagi ma masaxan kara yidhi mooyeen ayamadu intooda kale axaadiidta ku timid bay qaateen madhabka saddexaad wuxuu ahaa madhab iyo tafsiil tafsiil hal labaad baa rabaa tafsiil oo ah haddii aad deg deg qabto ood ordayso oo dhib jirana waa kuu fasaxan intaa doontaad masaxanaysa hadday xaaladdu caadis ka tahayna muqiimka waa maalin iyo habeenkeedii musaafirkuna waa saddex beri iyo habeenahoodii iyo madhab yidhi masaxu waa furan yahay waa jaantaa furan inta aad masaxan kartaad masaxanaysa saddexdaa madhab baa ku jirta madhab aan muddada ogolayn madhab muddada ogol iyo madhab dhadhexaadaho u kala qaadahaya hadduu dhib badan jiray deg deg uu jirana haa oo muddadu ma waa fasaxan tahay hadduusan jirinna asalkii baa loo laabanaya halkaasaynu marayn muddada ayada ee marka madalaysan ee habeen iyo maalinka ama saddexda beri ah xaggay ka bilaabay ma markaad sogosyaha gashato ama khufeynka aada gashato gashiga aad gashatay muddada koo kuu noqon oo saacadda kuu bilaaba mise markaa intaad gashatay salaada kugu soo xigta ama labaad ama saddexaad ay weysadu kaa jabto ood weyse qaadato oo aada masaxato masaxaasu ka bilaabanaya mise weysada jabkeediibu ka bilaabanaya kaa jabtay halkaasaynu taagnayn sheekhu wuxuu ku yidhi raxmat ullah caleyh wabtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min xiina waqti buu ka bilaabanhayaa yuxditu uu xadao ay weysadu ka jabto ruuxu bacda lubsi lkhufeyn labada qof markuu xidhay kadib labada qof markaad xidhatay kadib xadadka kuugu horreeya weyse jabka kuugu horreeya muddada ko kaaga noqonaysa tusaale ahaan duhurkii baan weyse qaatay khufeyn baan gashaday weli muddadu ma bilaaban hay ugu jiraan casarkii waxaan ku tukaday weysada duhurka weli muddada ma bilaaban maqribka hortii intaan maqribga gaarin bay weysada iga jabtay maxaa i bilowday wakti muddadaa bilaabatay xilligaa weysada iga jabtay baa kow layga odhanayaa xilligaa xilligiisa maxaa iga dhammaanhaya muddadii masaxaa baa iga dhammaanaysay ahayd yowman wa layla dayib haddaan ahay musaafirna xilligaa laga bilaabo ilaa saddex beri baan haystaa waa sida matniga kugu qoran wabtidaau lmuddati muddada bilowgeeda wuxuu ahaadaa min xiina waqtibu ka bilowdaa yuxdiu ruuxu u xadatada weysadu ka jabto weeye bacda lubsi lkhufayni labada qof intuu gashaday kadib ayib culamana waxay leeyihiin xadad ka bilaaban maayee masaxu ka bilaabanaya tusaale ahaan annagu waxaan wuxuu ka bilaabanayaa weyse jabka kugu soo horeeya culamada waxay leeyihin weysadaa jabtay markaad ka weyse qaadato xadadkaa markaa intaad ka isjeysato ama aad ka weyse qaadato ood weysasatood masaxdo ila masaxi kugu horreeye weeye aada masaxda markaasay ko ku bilaaban maxaa yeelay masax masax buu ka bilowdaa khufeyn maxaa loo gashaday in la masaxdo marka kugu soo horrayseed khufeyn masaxatay muddadu ko kuu noqon qubeyl maqribi weysadu kaa jabtay cinda shaafici maxay dhaheen marka ay kaa jabtay muddadu bilaabatay wadaadaan kale waxay kuleeyihin maya horta bal weysayso ma weysataa ma masaxatay dhac markaad ka siisay muddadaa bilaabatay maxaa udhexeeya wax yarbaa udhexeeya wax badanna waa udhaxayn karaa tusaale ahaan duhurka iyo casarka meeqaa udhexay agtiin ilaa afar saac iyo bar meelahaasaa udhexaysa soo maa barqin baan weys weysaystay khufeyn baan gashaday weli muddada ima bilaabin laakiin duhurkii marka la marayo maya duhurkii baan ku tukaday duhurkii dabadii bay weysadu iga jabtay duhurkii dabadii bay weysadu iga jabtay shaafici maxay ku leeyihiin muddada waa bilaabatay wadaadihi kalena waxay ku leeyihiin iska seexo sug casarka markaad u weyse qaadanayso ood masaxato ba waxaa bilaabatay muddadii meeqa sac bay kala horreeyaan qiyaasta afar saac iyo wax ku dhow dayib xidhashaday ka bilaabanna waa madhab jira markaad gashatay muddada kugu bilaabatayna madhab jira wey juqdi aad siisad gashatay eed golofis gashatayba way ku bilaabatay xadadkay ka bilaabatay ma ahe markaad masaxaytay bilaabatay saddexdaa madhabba waa jiraan waxaana xoog badan raajixa madhabka odhanaya markaad masaxato eed masaxdo iyo muddad balaabanaysa madhabkaasa raajixa waana sida axmed uu ku tegay nawin uu doonay raxmatullah aleyh fi sharxi muhadab wagayri awsaacin uu doonanayo waana madhab cumar iyo fatwadiisii waana ibnu mundir iyo abu thawr iyo aima min ashaaficiya doortay marka ibtidaa lmuddati min xiina yuxdiu min xiina yamsaxu baa kaga fiican wey min xayu daliil min xiina yamsaxu bacda lubs lkhufayn laakiin madhabku sidaas wey fain masaxa hadduu ruux masaxo fi lxadri asagoo negiba masaxo tusaale ahaan masale cusub baada sheekh bilaabay masale cusub buu bilaabay oo ah waxaad ku talagashay inaada wax safara gelin ood toronto iska joogto khufayn baad gashatay waxaad u niyeysnayd inaad un maalin habeen aada masaxotay ila waxaad ku talagashay inaad ka joogtooda meel u socon saacado kadib yaa adoo qofka kuu bilowdo uu kuu xidhan yahay yaa safarku soo galay taraagii baad fushay waxaad sheegayseen baa la fulay safar baad gashay maxaa la samay tii baa laga hadlaya fa in masaxa hadduu masaxdo fi lxadri nagaasho iyo deganaasho ugu talagalay uma intaa kadibna saafara u socdaalo aw amase masaxa fi safari safar dartiiba u masaxday uma aqaamo u nagaado atama masxa muqiimin labadaa masalaba socotaan baad ugu talgashay aduu taraaga saaran baad masaxatay kadibna waxaa la yidhi nagaaba meesha dhaafi maysid bil halkaan ad joogaysaa maxaa isbedelay talagalkaadii safar baad ku talagashay nagaadi baa soo baxay nagaadi baad ku talagashay iyo deganaansho maxaa soo baxay safar haddaad marka hore ku salaysay inaad socoto tahay nagaadina kugu soo baxay ama aad ku salaysay nagaadi oo safar kugu soo baxay laba gooro maxaa la xoojinayaa bay leeyihin shaa- shaaficiyadu masxa muqiimin nin muqiima masxi muxuu ahaa yawman walayla masxanaysa maxaa yeelay asal waxa- waxaa way leeyihiin masxa muqiimka oo siiisuba masxu ruqsu ahaa asal lugtuna dhaqay ahayd waa calaa madhabina thaniyan waxaa la hubo waa yawman walayla hadday marka safar iyo socdaal isqabtaanna asalku waa in socdaal safarka la rajaxo eh, waxa la rajaxo eh, deganaanshaha la rajaxo saa darteed intaad muran cibaadada geli lahayd waysada kuma jirto iyo saddex berid ma lihid iyo waad leedahay intay muran noqon lahayd halka la isku waa maxay looda ogol yahay masxu muqiim haddaad nagidahay haddaad socoto warta yooma waliila waad lahaydba ee saddexda beri waxay iman lahayd markaad socoto tahay saddexda beri muran baa galay ee ilaan safar baad ku- eed ku talagashay marna waxaad ku talagashay nagaadi khilaaf baa soo baxay bal asalka iskaga noqdo waxaad ku urursataa yowma waleyl ay leeyihin halkaas ayagu marahaya ibn xasm iyo keyrkiina raxmatullahi aleh waxay leeyihiin niyad baa lagu dhaqmahaya inama alacmaalu binniyaat wey ruuxu marka hore wax masaxa uu- khufeynka gashanaya ama sogoska uu gashanaya niyaduu ku talagalay iyo go-aanku gaara ee ku socday buu ku soconaya hawlahan dambe ee deganaanshaha ama safarka wax kusoo galay wey haddaba masxa muqiiman ku talagashay kadibna aad taraag fushay yowma waleyla kaaga dhamaanaysaa kadib marka yowma waleyla bilow ay dhamaato safarkaadi bilaabaday ku taallaa marka waxaa la ictimaada bay leeyihin bilowgii iyo bidaayadii baa la ictimaadayaa iyo niyadaadii madhabkaana madhab jira wey wa yabtulu lmasxu masxa waa bura bialaati ashyaa saddex shay baa burisa masaxi muxuu ku burahayaa bikhalcihimaa siibidoodii in la siibo labadii khufeyn iyo labadii sokaseed qabtay baa siibtayba batalaan le annaga agtayada waa kaa buray ayib wanqidaai lmuddati iyo muddada kaa dhamaata iyo wamaa shaygu yuujibu waajibiya algusla qabays saddexdaa xaalo ayaa masaxi burisoo baabi'isa waa maxay inaad siibto inay muddadu kaa dhammaato musaafir muxuu lahaa saddex beri saddex beri baa dhammaatay hadda masaxi waa buray nin muqiima muxuu lahaa laba yowman walayla muddadii baa dhammaatay waa buray dayib ama waad siibtay ama wax qabiis waajibiya kugu yimid oo janaabaa kugu timid ama gabadha xayd iyo nifaas baa ku yimid wixii qabiis waajibiinhaya waad garanaysa oo xaditha loo jeedaa jumcada ma aha qabiiska jumcada ah waa masalo kale xadith baa loo jeeda wax xadith ah oo waajibiya qabiis baa loo jeedaa tan dambe ee wamaa yuujibu lgusla ah muran ma laha xadiidka safwan ibn casaal iyo keyrkii baa caddayn waana ijmacu lmuslimiin isweydiin maayo laakiin labada masale hore ee ah siibidda inuu qofku ku jabo ama muddada dhammaashaheeda masala khilaafiya wey masale khilaafiya wey sida raajaxa ah khufeynka adoo muddada kuu socoto haddaad siibto ama sogoska aad siibto ma jabahayo waysadada waa kuu jirtaa daharada waa kuu jirtaa saasaa raajixa waana sida uu, eh, madhab alxasan albasri weeye waana qowl jumhuur jumhuur culamaa siday qabaan wey haddaad siibto waxba kaama ba ayib maxay la tusaalo tahay bay culamadu leeyihiin tusaalahaan timo badan baad layd waad soo weyse qaadatay xubnihi o dhan baad ka weyse qaadatay timihii baad masaxday casarkaad usoo socotay ama maqribki baalbayeerigaad soo martay timi baad xiratay waad simatay waad mulkaysatay ma- madaxa masaxiisii timihii la masaxay aw xagga lagaga soo tegay weysadii ma kaa jabta mise maya biijmaaci lmuslimiin weysada kaama jabin waa kuu jirtaa wadaaddu marka waxay leeyihiin adoo sokas gashaday ama khufeyn gashaday oo masaxay waxay la mid tahay adoo madaxa masaxay oo xirtay nafsa shay wey walaa fariq macnaha ma la fahmi ayib madhabkaasa xoog badan waana madhab aljumhuur xasan albasri baa dooranaya ibnu taymiya raxmatullahi aleyh cali bin aalib cinda albayhaqi taxaawina asna waa soo guuriyey oo maxay sayidina cali intuu masaxday khufeyn iyo kaba u qabay masaxday buu masaadka yimid markuu masaadka soo gelay buu khufeynka iska siibay kabinaysa meel dhigta wuuna tukaday calaa madhabina marka muxuu noqon lahaa batala waa bure soo weysasaan lahayn soo gal soo weysasaan odhan lahayn aharkaana waa adhar sugan xataa shekh alban raxmatullah alay tamal minuu ku keenaa sabxada boqol toban iyo afar laga fiiriyo amaa muddada dhammaashaheeda waa masale khilaafiya annagu waxaan waa ku jabhayaa wadaadihii diidanana waxay dheen kuma jabay waa la murma ujeedaa ama muddada dhammaashaheedu saddex qowl baa ku jirta muddadu hadday dhammaato maxaa la samayn wadaadda waxay leeyihin haddii muddadu dhammaato wayso cusub baa lagaa rabaa muddadu ma dhamaatay wayso cusub weysayso isaga nasiib wadaaddana waxay leeyihin ma ahee labada gomadood unba dhaqi lawa bes u dhaqahaya meesha qarsooneyd ee masaxu saaraa unbaad intaad labada khufeyn siibta ama kabaha siibto ama jawrabeynka siibto sokoska unbaad ayaga dhaqi weysiinta kale waa jirtaa ilan qaarka intiisa hor ama ma soo gaarin neefna kaama iman ninkaadi kaama iman dhib kale ma jiro maxaa dhammaaday un timekii muddadu ma dhamaatay muddadu markaa meesha la masixi jirayna waxay ahayd lugaha intii un la siiba sokoska lugaha la dhaqo maxaaba loo weysan qowla muxuu yihi muddada ay kaa dhamaato soo weyso qowla wuxuu ku yihi muddada ay kaa dhamaato lugaha dhaq qowlka meeshana uga qorana sharcidu qorana waa maxay asaga dhan ba balcan baa curwi ways hala siibo wayse dhamaystiran mud dib usoo bilow warkaa waa garatay oo waysaduu bilaaba qowlka inaga inoo qoran way matan inoogu yaalla lugaha basuu dhaqina aimo badan baa qabta qowlka saddexaad laa shaya caleyhi wey wax ku saara ma jiraan oo waysada kaama jabin muddadun baa kaa dhamaatay masax baad sii wada karin masax unbaad sii wada karinay sidaad utuk waad wayse qabtaa haddaad doonaysa inaad masax sii wado mar labaad waa inaad siibto ood niyo cusub bilowdo ood kudar kuda ku talagasho yawman walayla haddaad tahay muqiim haddaad tahay musaafirna aad ku talagasho saddex beri muddo cusub baad bilaaban mooyeen walaa shay caleyka leeyihiin ma qowlkaa dambe markan waxba ku saarayn ah oy muddo cusub bilaabanayso iska masaxan karta ah ayaa raajixa min xayu daliil waana qowlku dooranayo nawowi iyo ibnu mundir iyo daawud ibn cali adahir iyo keyrkoodba iyo ibnu xasam ibnu taymiya ibrahim anakaci iyo ibn abi layla iyo keyrkoodba dumarku waxay lamid yihin ragga lamid yihin fi laxkaam waxba kuwa kala duwan sidaa ragga u yeelayaan bay yeelayaan faslun wa sharaa'idu tayamumi waan ka baxnay markaas masaxi waan ka baxnay jawrabeynku in la masaxayo waa madhab jumhuur asaxaaba akthara min hamsata cashara saxaabiyin bay ka sugan tahay taabiciinna warkood badaabaa axaadiid fara badan oo sunan kutimidna waa jiraa oo jawrabeynka in la masaxayo caddaynaysa kabaha in la masaxayo dhowr xadiid baa ku yimid a'imada diidan badankood waa diidan yihiin culamadu waxay leeyihiin masaxa calaa naclihi waqadamayhi masaxada yani bimacnaa kasalowe kaba lama masixi karo aimana waxay leeyihin kaba xataa waa la masaxanaya ama buud ha noqdeen ama oben ha noqdeen ama jambal ha noqdeen dayib waa la masaxanaya laakiin kabaha marka la masaxayo ciribta dambe ad raacinaya la masaxaya culuma saa dooranaysa oo axaadiis badan oo sunan ku timidna daliishaday waadana waxay leeyihin asal lugta waa in la dhaqo haddaysan khufeyn qabin ama jawrabeyn aysan qabin oy kab tahay waa lama lama masixi karo allahuma inay tahay ka buud ah oo cagta yar qarinaysa mooyeen ayib wadaadna waxay leeyihin kaba oo dhan baa la sheegay naclayn baa la sheegay xaggee idinku buud ka keenteen jamban jambali oo nacli ma tahay aa waa la masaxan karaa ama aan ay badnayn baa qaba nusuus idlaaqeeda cumuumka laga qadan karana waa jirta faslun wa sharaa'idu tayamumi gabagabaysiga shuruudiisu khamsatu ashyaa tayamum baa la galay waxyaabihii wax lagu daahirinayay qaybtii maxaan gallay shanaad mise afraad waxa wax lagu daahirinaya maxay ahaayeen biyaha iyo ciidda iyo dhagaxo istijada loo isticmaalo iyo dabqiga magdinta loo isticmaalo hargaha kii shanaad muxuu ahaa istixaalo isbedel sax shan bay noqdeen mid lixaad baa jiray waxyaaba wax lagu daahiriy waxay ahayn biyo iyo caroo tayamumka loo isticmaalo iyo magdin oo harkaha la magdiyo iyo muxuu ahaa iyo istixaalo shaygoo isbedela iyo dhagaxoo lagu isiista ama qoryaha ama sooftiga wixii lamid ah oo lagu isiista shantaasi noqdeen ayib kii inoogu dambeeya inu yaan filaya wixii kale waa soo mar wa sharaa'idu tayamum gabagabaysiga shuruudiisu waxaa weeye khamsatu ashyaa shan shay baa la shardiyaa markaa intaad biyo weyda aada gabagabaysanayso aad tayamumayso ko wujuud lcudri cudurdaar waa inuu jiro wax kugu kalifiyo carada kuu gey waa inuu jiro adoo biyo heli kara dhibna ausan kaaga iman biyo inaad tiraa waska gabagabaysanaya lagaa yeeli maayo wujuud lcudri cudurdaar waa inuu jiro dhib waa inuu jiro cudurdaarkaasoo bisafarin safar ah aw maradin ama xanuun ah adoo magaalada jooga baa biyaha isticmaali kara lg baras baad ka qaadi ama maxaan ku dhahay xanuun baa kugu kici ama samboor baa kugu kici ama robatism baa kugu kacahaya ama qabowba ood ka baqi nafti ina kaa baxdo adoo biyuhu garab yaalaan haddad wado waxaad ku kululeysato weydo ama mashiin aad isticmaasha aad weydo waad ka gebagabaysa qasama inaad socoto untood biyo weyda ayagoo ku hor yaalla haddii dhib kuu diido ha waad gebagabaysanaysaa marka wuxuu kugu daray bisafarin safar maxaa loogu qayday inta badan markuu ruuxu musaafir yahay waaga hore hadda laga hadlaya biyo la-aan bu ahaa waad rafaa jiri marar badan baa biyaha lawaayi jiri wain kuntum wain kuntum marda aw calaa safarin buu qur-aanku yidhi leanna inta badan waxaa aana u tahay safarku inaad biyo weydo aad biyo weyday u badnayd haddii xanuun kuu diidana asna waa la gabagabaysanaya xanuun kuu diido axadiis fara badan baa ku timi macnaha iyada maxaa yeelay xadiidkii camr bn caas yaa laga qaadanaya nabiga camr bn caas iyo u diray reeabtigo markaa gaalo ahaa oo meel laodhan jiray salaasil deganaa ayuu yidhi nimankaas reeabtiga ah ciidanka ku duulaya hogaami wuxuu nabigu siyaas ahaan ogu diray ninka reeabtiga hadduu dhex tago waxaa laga yaabaa inta badan inay usoo joogsadaan oo diinta ka qaataan nabi sal ly slam markuu xataa ciidanka dirayo xikmado badan buu eegi jiray osamo nin yaroo lb dhowriy toban jir todobiy toban jir ah ayuu kibaaru saxaaba udhiba yidhi hogaami wuxuuna u diray meesha aabihii lagu dilay ee ku shahiiday aabihii zayd ibnu xarit maxaa yeelay waa nin kulul oo aabihii aanihiisi buu raadinaya nin dhaqaaqayo soo laabanaya ma ah marka waxaa la rabaa dadka inuu hogaamiyo aanadii iyo eeqadii aabihina mudabagala la doonhayo usan ka hadhin oo galaa meel u saaro macaani badan buu nabigu fiirin jiray salawatullahi waslamu aleyh markuu ninka ka dhigahayo hogaan u dhiibahayo inuu aclam yahay ma fiirin jirin nabi sal l slam oo ummaddu cilmi badan yahay ma eegi jirin inuu ummaddu caqli badan yahay wuxuu eegi jiray xaaladaas iyo muhiimaddaa la fulinaya ma ugu fiican yahay ma qaban karaa ninka ugu ron ma yahay isagoo laga laga yaabay in laga cilmi badan yahay islaamnada looga soo horreeyey hadduu muhiimadda asagao ugu ron yahay uu u dhiibi jiray soo darteed khaalid oo ragga saxaabada ragga ugu aqoon yaraa ah dayib ayuu marar baa nabigu kibaaru saxaaba jooga u dhibay hogaamin u dhibay maxaa yl hawshaasu asagu ugu fiicna nima meeshu marka ummadda ka anfacay in loo dhiiba nabiga waa dhaqan bu laha salawatullah waslamu aleyh almuhim camr bna caas markii hawshii u hogaamiyey yaa habeen qabow badan daran baa dhacay wuuna wuuna janaabooday intuu ixtilaamay ayaa qabow daran dhacay saas waxbaa la gaadhay biyihii buu fili wuxuu hada kun ku weysiisato naftaa kaa bixi ayr bu iska gabagabaystay biyihi intuu soo qaba meelahan kilkilay la laabka iyo meelahan dadku ka dhidaanba biyihii iska marmariyey wuuna wejigan u marsaday lakin wuu gabagabaystay saxabi wuxu uhi istaw w wuu tujiyey ila rag waa laska warqabaayo inuu janaabo ku dhacdeen waa lo waa la og yahay markii nabiga loonya lasoo laabtay duulaanka laga soo laabtay waa la dacweeyey waxaa nabi maxamedow camr bna caas asagoo janaabo qabuna tujiyey ee meel saar waa lasoo dacweeyey waa loo yeedhay waxaa li camr bna caas maxaa kugu kalifay nabi maxamedow horta qabu daran baa dhacaya wuri waxaanan ka baqay haddaan qabaysto oon biyo isku shubo inaan nafti ka baxdo ilahayna wuxuu ihi ui walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftada dili maayo nabigu waa ku qoslay wuxu hi si fiican baad yeeshay marka axaadiistaas xadis farma laga qadanaya ruux hadduu lafiisa oga oga boqo ama xanuun xataa geerida shardi maaha xataa xanuunku haya dad oga boqo inay kugu sii kordhiyaan biyuhu ama kuku hayayba ay kugu sii kordhiyan ama ku cusub baad ka qaado waa la gabagabaysanaya ma jacala calaykum fi diini min xaraj milata abikum ibrahim wujuud lcudur cudurdaar jiritaankiibaa shardi ah bisafarin safar uu ku jiro aw mardi ama xanuun waa shardi oo mtaha la isweydiin maayo wa dukuulu waqti salaa salaada waqtigeeda inuu galaa shardi ah cinda shaaficiya salaada loo gebagabaysanayahay waqtigeeda waa inuu joogo inamaa umirtu bilwuduu'i idaa qumta ila salaa waxay leeyihin tayamimku waa daruura iyo ruqso lagu siiyo wey wadaruuratu tuqadaru biqadariha daruuran waxay imanaysaa xilliga salaada un wax baahiyoo keenaysa inaad kasii horweysaysato ama salaadoon la gaadhin ba aad sii gebagabaysato ma jirto salaadaad u gebagabaysan waqtida waa inuu taagan yahay saa darteed tayamumku waa dahaaro tabar daran oo daciif ah ma sii noolaan karto ha lala sugo waqtigu markuu galo haddii kale way naf baxaysaa warkaasay shaaficiye keeneen saa darteed dukuul waqti salaa bay shardiyeen hadu masala khilaafiya weeye sida raajixaana maxaa nabigu maadaama yihi asaciidu ayibu wuduu lmuslim carada wanaagsani waa ruuxa muslimka waysadiisii caradu biyay la mid tahay siday u banaanayd in qabla lwaqti baad iska weysaa weysiisato duurka waxay weysan kartaa baqin aroor laba sac iska weysiisan kartaa salaad subax hor markaa tukato kadib intaa weysata duur kutun kartaa siday u banaanayd in biyo lagu weysaysto waqti oon la joogin ayaa haddana waxaa banaan in la gabagabaysto waqti oon la gaadhin walaa faariqa baynahuma tanna waa dahaaro tanna waa dahaaro kala xoog banaantay kala xoog badan yihiin keeni mayso in la kala qaado ilaa la helo nas cad oo kala saarana mooyeen wa dukuulu waqti salaa waa madhab ay xanaabiladu iyo shaaficiyadu badankood ay qabaan weye xanaabilada badankood ay shaficiyaan ujeedaa khilaaf baana ka jira sida raajixana waa in ay banaan tahay qabla dukhuli waqti salaa in la gabagabaysan karo ayib wa alabu lmaai baa shardi ah biyo waa inaad raadiso falam tajiduu maan baa layidhi cadamu wujuudna goormaan la helaa yani marka wixii la doono eed raadisay eed dalabtay eed gurigaada iyo agaarkaba ka doonteed weydo markaasaa odhan kartaa biyo waan waayo laakiin adoon dhaqaaqinba intaad meelahaas u fiiriso biyo ma jiraan gabag caraysi lagaa yeeli maayo barta kor fuulo meelahan wareeg oo banaanka in caag iska yeela laga yaabay barta raarraadi markaad doon doontooda weydo raadayso kadib baa la odhan karaa biyo waad weyday wa talabu lmaai biyo in la raadiyaa kamida arka kamida shuruudi waa in cuurdaar jiro waa in waktiga salaada uu galo waa in biyihii anta intaad doonto kadibna aada weydo ayib waxaan ii raacinayaa wa tacadur isticmaali bay igu daraya ma idinku daray wa icwaazu bacd alab in lagu xijiya ka ficnay wa talabu lmaai markaa la yidhaahdo gadaasheeda in la geliya ahayd wa iwaazuhu bacd alab wa iwaazuhu biyaha waayitaankooda wey iwaazuhu yani faqduhu wey icwaazu biyaha waayitaankooda goyntooda ay ku gooyaan weeye bacd alab markaad raadaysa kadib biyi inaad weydo wey inaad raadayso oo doonto shardi ku saaran wey haddaad raadayso heshay maxaa ku saaran ku weysayso markaad raadaysay maxaa la rabaa inaad weydo in la kala tariya ma in lasku tariya in la kala tariya maaha in lasku tariyaa kugu filay wa ciwaazu ruuxi muslimkaa waayadiisii baa shardi ah biyuhu uu waayo bacda alab markuu raadiya kadib waxaa kaloo kamid ah xataa haddii biyo la helayana waxaa kaloo shardi ah wa tacaduru isticmaalihi biyaha isticmaalkooda inay suurtageli weydo tacadur waa suurtagal la-aan wey inay suurtageli weydo isticmaal isticmaal ma marka tacadurka waa mu u laabanayaa wuxuu u laabanayaa markaad maradka ada xanuunsan tahay ama biyihi waabaad heshay waxaad ogu baahan tahay adiga laf ahaanta in yar baad heshay hal tir baad heshay meeshuna waa oomana amnaca haddaad iyagaa cabto ayaa ku weysato oon baa ku dili xagga dambe intaad gashada iska gebgabaysan inta oon ku dili lahaa haddii naftaada ku badbaadinayso ama xayawaan muxtaram aad ku badbaadinayso ama ruux kaloo muslim aad ku badbaadinayso marka ayaa biyihii in la isticmaalo way suurtogeli weyday maxay u suurtogeli weyday naf ka khatarsan weysada ayaa u baahda wey markaas biyihii adoo haystaad gabagabaysan inta cabita inta kale weysadana waxaa udhiganaysaa cabitaan wa tacaduru isticmaalihi biyaha isticmaalkooda suurtogeli weydaa kamid ay wa icwaazuhu waayidiisii biyaha u waayo bacda alab intuu raaday kadib waxaa kaloo kamid a arkaantii intaaso dhan waxaan laga qadanaya alab lmaai wa tacaduru isticmaalihi wa icwaazu bacd alab waxaan laga qadanaya fain lam tajidu maa leano biyihii waayitaankooda waa marna xisi ah marna sharci ah biyihii haddaad weydo asal ahaanba ood weydo waa maxay waa waayitaan xisi ah de waaqi maba jiraanba lamama hayaba marna adoo helay baa sharci ahaan aad u weyday waa maxay xanuun baa kuu diidan oon darti baa kuu diidan hayrkaabaa u baahan raashina ku karsatood u baahan tahay oo dee gaajaa nafta kaa goynaysa marna adoo helayba sharcigu kuleeyahay waa ruse iskaga leexo carada isticmaal biyahana isku badbaadi marna gebi ahaan ba wad wadaagaysaa marka waayitaankiiba wuxuu yahay marna xisi marna sharci wa turaabu turaab baa shardi ah ataahiru oo taahira oo lahu u sugnaaday gubaarun boodh leh turaab lagu gebagabaystana waa shardi xaggana boodh leh waa in wax kaa soo raacahayo waa inay siiga kaasoo markaad gacanta saarto waa in wax kaa soo raacahayo qururax annaga iyo dhagax dad gacanta ku malaalmasho ood marmayso ood ku rurugto waxuna kaa soo raaca kaa yeeli mayn annaga shaaficiya xanaabila kaa yeeli maayaan ciiddu waa inay leedahay busku soo raacda boorku soo raaca waa inay leedahay wa turaabu taahir turaab taahira shardi ah oo lahu u sugnaayo gubaarun gubaar boor waa inuu leeyahay waxaa laga qadanaya xadis fara badan baa laga qadanaya ayib wa jucila turbatuha liya tahura ama turaabuha tahura baa laga qadanaya ayib fain khaalada wa caradi hadduu dheeho jisu nuurad baa dheehday jisigu nuuradda waa udhi jire lakin jisigu nuuradda me waa baashan ismintiga sibirhka shamintada caadiga yaa jisiga la yidhahdaa aw ama ramlun bacaad baa dheehay ramligu waa bacaadka lam yajuz ma banaano ama lam yujzi gudi mahayo idama qorami adinka makuu qoran she abdullahi ayib laba kitaab baa soo haysta ado laba kitaab maxaa kuu diiday war dhamaaday wey ayib arkaantahaba kaas adugu waxaa uun laisku ogol yahay biyihii waa inaad weydo oo markaad doonta aad ka samirto ama cudurdaar oo xanuuna ama baahi ah ay ku diido intaa un baa hadda khulaaso lagu soo ururin karaa laakiin madhabku siduu yahay waa in asagu marka horeba loo sheego loo barto wey wa faraa'iduhu tan dambe ee qubaar waa inay caradu boor leedahay oo sida xanaabilo ay mareen shaaficiyana mara amad ban ay mariyaan riwaayada xadiidka xudayfa iyo calina tura turbataa bay sheegeen haddaan odhanaya wajucila liya ardu duhuuran baa jira xadiidkaas waa caamo dhulkoo dhan macal dhagixi macal shamiintadii macal geedii baa soo gelay macal darbiyihi laakiin xadid kaleo ka khaasan bayo xadiidu xudayfa iyo xadiidu cali waxay tilmaamayaan wajucilat turbatuhaa liahura turbadee turbaduna waa boodhka wixii boodh la wey ciidda caadiga ee boodh la wey waxaa soo gelaya caraseeshii way soo gelaysaa wixii ciid kaasoo raacayso ama ha qoyaanata ha inginaata way soo gelaysaa ayib mar laakiin hadduusan meesha waxba kaasoo raacaynin waxaa u muuqataa in madhabka laga xoog badan yahay amaa maalig iyo axnaafta waxay ku leeyihiin dhagaxyaanta kulli baad ku gabagabaysanaysa maxaa yeelay fatayamamuu saciidan baa li wasaciid waa maxay kullu maa calaa wajhi ardi wey dhulka dushiisa waxa yaal o dhan waa saciid alwax burburo meesha bof baad ka siin shamiintada waad ku dhufsan waad wararka weys waad waa waad qabtaa saa darteed qolyaha meelahan jooga waxaa anfacaya hawlahaas madhabka maalig iyo axnaafta anfacaya waxa laga yaba caraba in la waayoy ciid la waayo ayib axaadiida tilmaamaysa nabigu inuu derbi ku gabagabaystay shaaficiyi xanaabilay maxaad ku samaynaysaan waxay leeyihiin derbiyihii nabi maxamed iyo xilligaas waxay ahaayeen boodh iyo caray ahaayeen dhoobay ahaayeen dhoobaduna laga waayi maayo cara laga waayi maayo tuulooyinka hadda dee soomaaliya la tago meelaha fargaaska iyo shaminta laga isticmaali maayo tuulooyinka caadiga laga waayi maayo boodh marka waxay leeyihin nabigu boodh buu ku weysaysan jiray iyo ku gabagabaysan jiray laakiin derbi ismiin ismiintoo shub oo dhagax ah maba ka jirin baa laleeyahy xilligii nabi maxamed halkaasay u wareegeen waaa waxaa lagaga jawaabay idinku keena caddayn keena derbiga nabi axmed ku gabagabaystay ee xadiidu caaisha iyo xadiidu ibni cumar intaba ku yimid inuu bool lahaa ama dhoobo lahaa keena so derbi ma jiri karo iska dhis ah oo sarab caadi a oon lahayn ba dhooqay midnaba aan lahayn hadaye waxay dhahen asal curfiga marka loo laabto xilliga nolosha lagu noolaa iyo nolosha bilowga ahayd iyo baahida jirtay baan ognahay meesha shamiinta ma jirin niman yaana wareerine issoo dhiiba ama muran badan meesha ka jira waxaad moodaa madhabka inay ku xoog badan yahin xanaabilada iyo iyo shaaficiyadu ku xoog badan yahin oo la rabo ciid loo loo baahan yahay ayib xilliga qabow marka intuusa qabogu dhicmaalaha inti la tago xoogoha lasoo qufto oo guriga lasoo dhigto inti xoogo balay lagu soo qaato guriga la dhigto iskaga gagabayso intaasoo kugu filanba ayib wa faraa'iduhu arkaanta tayamumka arbacatu ashyaa afar shay wey anniyatu inama alacmalu bniyaat niya shardia waa inaad niyad ku qabato inaad weyse qaadanayso wa masxu lwaji wejigoo la masaxo dee ciidda la mariyo yaa la rabaa iyo walyadayn labada gacmood oo la masaxo maca almarfiqa marfiqayni ilaa jaqilada ama xusud laga gaaro labada xusud ee laga gaaro waa in lasoo gaarsiiyo axaadiidta ku timid dhammaanteed masaxa gabagabaysiga in la gaarsiiye xusullada la gaarsiiya dhammaan daciifo wey hal xadiid kama asix ama anaga shaaficiya waxaan isku daya inaan afuufno bayhaqi waxbuu saa usii daayay xaafidku u daldalay socon waya laakin kulli way ka garaabeen inan waxba ka sugnayn allahuma rag yaroo mutacasibiina mooyeen iyo nin ay u qarsoontay mooyeen hal xadiid kuma asixin in tayamumka la gaadhsiiyo ee xusullada la gaarsiyo ama jaqlada la gaarhsiiyo xadiidu camaar iyo keyrkii oo tilmaamaya saxaabada qaarkood intay gabagabaystay inay kilkilaha gaarsiiyeenna waa arrin ayagu ay sameeyeen intaan loo caddaynin xukumka qur-aankay ka maqleen hala gabagabaysto bacdu saxaaba kadib gabagabaysi intay qabteen bay macalkilkilaha gaarsiiyeen waydiyakum baa le waxay dhan gacantu waa garabka laga bilaabay ilaa faraafiidooda ilal aabaad walmanaakib bay gaarsiiyeen marka ficilay saxaabadu sameeyeen oo kadib khaladka nabigu ka saxay weeyo o la yidhi inamaa yakfiika an tadriba biyadayka hakadaa nabigu wejiga wuxuu masaxay ilaa cumacumaha cukurada besaa ku filan kafaynka besaa la masaxaya waad ku dhufan saasaa odhanaysaa waa dhamaatay intaasoo kugu filan ama waad ku dhufan gacmahaad ka bilaabay kadibna wajigaad barin wax tartiiba ma laha ama waad ku dhufto gacmaha ka bilow wejigana sii mari ama ku dhufo oo wejiga ka bilow gacmahana sii mari intaa keliya wey lakin insaa la yidhahda sidii shaaficiyadu haddana aad suurka suurka saa tiraado isqalloocisood xaggaad tiraado dhib hawlahaas waa hawla ayagu ay keenaan wey shiddadaa lama bahan ma maay aayaddu maxay tiri wa tartiib weeye laakin waxaa le wowdu tartiib ma keento ajruud markaad akrisanayseen la waa soo marteene wowdu waxaa le waxay faa'idaysaa mutlaqljamc waxa in la sameeyo oo la kulmiyo un bay faa'idaysaa mooyeen tartiib ma faa'idayso thaniyan xadiid camaar fi saxiixayn buu nabigu cadeeyey inu tartiib nabig wuxuu gacmaha masax haddana wejiga masax xaafidku wuxuu leeyahy waa nas calaa cadami tartiib xadiidka nas wuxuu ku yahay inaan tartiibku shardi ahayn almuhim waa masala khilaafiya cindana tartiibku waa shardi bacd laimana waa diidan yihin xadidka camaar bayna daliishadeen aayadda wixii laga fahmi laha nabiga cadeeyey oo fasiray marka tafsiirka nabiga fi xadiidi camaar baan la qaadanayaa saasaa raajixa ayib watartiibu tartiib baa shardi ah tartiibna waa kamid arkaanta niyo waa rugni wejiga in la masaxo waa rugni gacmihi in la masaxo waa rugni annagaa tale ila lamarfiqayn oo waxay dhahan waa qiyaasan cala alwudu waysada xaggee la geen jiray xusulka kana wayse wey dahaaro wey ha la geeyo shaaficiyu waad saxantihiin laakiin haddaan nas jiri lahayn baad ku taagnan lahaydeen xaq laakiin nas baa meesha yaala xadid camaar maxa lagu samayn waxay dhaheen ruwaadda qaarkood baa laga yaabaa inay wax yar gafeen oo wax yar ay khaldameen nin imaama oo hiqo caalim oo taabici ama saxaabi ama atbaacu taabiciin liyaa uu iska khaldamay ayuu madhabkaa difaacanayay hawl loo baahan yay maa ka jooga le hawsha warkaas bilaabine dhib baa weyn baa weyn baa ka imanayay almuhim xadiidka camaar baad moodaa inuu masalada nas ku yahay ayib weliba xadidku wuxuu kordhinayaa cara badan lama baano waad iska afuufaysa hadday kugu badato ay waad iska raacinaysa ama waad iska daadinaysa wax yar baa la rabaa shaarka inaad iska khribto wejigo dhan macalgarhka boor ka dhigta lama doonayo wax yar oo baa la doonaya oo aan sii badnayn baa la doonaya laska afuufahaya inama uma tamsaxu biyamiinika calaa shimaalika wa shimaalika calaa yamiinika uma tamsaxu calaa wajhika bu nabig sal slam uma weliba geliy xadiidkaas midig talbiixo ku masixi haddana midig talbiixo ku masixi kadibna wejigaad masixi baa leeyahy tartiibkii o dhan waa la garamara soo ma jid xadiidkaasaa nas ku ah oo xaafidku leeyahy wuxuu tilmaamayaa inuu yahay nasiya almuhim sunantiisina waa tana wa sunanu halaatu ashya saddex shay baa sunna ah atasmiyatu ee bamagacaabid bismi llahi in la yidhahdo qiyaasan cala alwudu walgusl daliil goonaha kuma imanin wa taqdiimu lyumna gacanta midig in laga hor lamari la hormariyo calyusra baa ka mid ah masixitaanka inaad midigta ku hormariso oo iyada masaxdo saa tirahdo kadibna bidixda aad masaxdo kafeynka in lagu gaabsado xataa nawi baa dooranaya shaaficiyadu kulliga iskuma raacsan nawi wuxuu leeyahy kafeynka ha lagu gaabsado ibnu rifca qaba ibnu kathiir baa qaba aimo badan oo taabici kamid madhabka markay arkeen axaadiista inay u badan tahay kafaynka intaa besa ku tag way qaateen ayib wa taqdiimu lyumna midigta in la hormariyo calyusa laga hormariyaa ka mid ah ayib intaa waa caddahay sunada caddaysay walmuwaalaatu xidhin baa kamid a sunoonkii xidhiidhinta in la xidhiyo on la kala goyno gacmaha iyo wejiga la isku xojiyo oo intaad wejiga masaxdo iska dhaqaaqdo iska soo qadaysa haddana gacmaha masaxdo ha yeelin wixii ha xidhiiran labada qowle ku jirtay ee qowlka qadiimkaha iyo kii jadiidkaha ee waysada ku jiray ee midna waajibku ka dhigay midna uusan ka dhigaynin ayaa kana ku jirto mid wuxuu leeya waa la sunneeyaa midna lama sunneeyuu leehay intaa waa ku waa waa garatay maxaa ku haray wixii jabinaya gabagabaysi gabagabaysi maxaa jabiya waladii midka yubtilu jabiya ama buriya atayamuma gabagabaysi halaatu ashya saddex shay baa jabisa ko maa abtal wudu wayse wixii jabiya gabagabaysina waa jabiya warku waa dhan yahayba wayse maxaa jabin jiray kaadi baa jaban jirtay saxra kaatimid baa jaban jirtay neef baa jaban jirtay maxaa jaban jiray dakarkoo la taabtaa jaban jirtay aklu luxuumi libil wad wixii nawaaqid lwudu ee taqaanay gabagabaysna waa jabiyaa ila wayse wayse bay ahaayeen waa dahaaraya dahaaro isku mid ah maa abtal wudua wayse wixii jabiya ayaa gabagabaysna jabiya muxuu la dheeryahay asagu wuxuu la dheeryahay wa ru'yat lmaai biyo helidood biyo aragtidood adoo gabagabaysto fadhiya dad biyan dha ku dhufato badala way gabagabaysi waa u dhamaatay saacaddaas ugu beeba asag waa ka baxay meshu ka baxay mar kalba maxaa loo gabagabaystay biyo la-aan biyi baa la helay khadkuu ka baxay asagu linekaa waa gubtay markaa iyada biyaa meesha taagan haddaan salaad ku jira ka waran culama allahi anoo salaad ku jira haddii biyo la keeno ama tubadii soo dhacdo maxaa u gabagabaystay tubada go-onayd qolka dhexdiisa salaad ku gashay tubadii baa soo dhacdayba wadaadda waxay leeyihiin salaadda laga bixi maayo waa salaad si sharciga loo galay ilaahay baa la hor istaagay wayse dhamaystiran oo gabageysaad ku gashay lagama bixi karo wa hada huwa raajix midabkaasa raajixa leano wax looga baxaa ma jiraan sababki waa guntamay ijmaac baa salaadda ku gashay inuu saxiix yahay arkaanta waa la timid hawshan dambe timid salaad dambe ha sugto biyahan dambe salaad dambe leeyihiin amaa tan waa iga hormartay wey wadaadana waxay leeyihin waqtigu hadduu baxay oo gabaabsi yahayna waad iska wadan salaada waktiga hadduu qaybo badan ka hara waad ka bixi waad ka weyse wadaadda waxaad moodaa inay xoogo caqli caqli fiican meesha ku- ku dayeen baad moodaa ayib wa ru'yat lmaai biyo aragtidood baa ka mid ah fii gayri waqti salaati salaada xilligeeda xilli aan aragto adoon salaadii ku jirin baad biyo heshay leanna salaadaad ku jirto lagama baxi kara kuleeyihi lagama bixi karo waana sidaa shaaficida marhaya wa- waxaana moodaa min xayu daliil inay xoog badan iyagu- ayaa ku xoog badan masalada lagama bixi karo fii ayri waqti sala fii ayri xaali sala wey waqti wuxuu jeeda xaaladda salaada aad gelaysayd ku jirtay eed dhex taagnayd inaysaan baa shardi ah adoon salaada weli gelin oo aqimhayo oo soo xanjeerto is diyaariyad biyo aragto ood ka- dib aad u noqon laakiin marba haddaad allah akbarta waa xidhato ka bixi maysid haddaad soo leedahay usallii farada duhri arbaca rakacaatin mustaqbal qiblati muqtadiyan markaad tiri aad biyo aragtona ka kacwaysna weli maada xidhanin adaa iska sheekeey waa sheekaa wada wey waa haasaabo aad bilowda mooyeen salaad allah akbar ba lagu galaa ilaa allah akbar gaadhaysa inagu wuxuu leeyahy ijmaacu lmuslimiin wuxuu leeyahy salaadu ma xidhan ma- maadan xidhan maadan geyn inaad ka gaadho allahu akbar waxaan kale oo dhan waa hawla aduu la timid wey adoo dhexda marahayo mustaqbal qad muqtadiya baad dhigi ko biyo aysi baad odhan kartaa allahu akbar baad ku gashay salaada waa sheekada waad la timid cariba daldashay wey aday ku taalla waxba yaan madal lagoyn ayb kulligood baa cad- ibn cab- cabdilbar ibn baa soo gurinaya waxaa soo gurinaya nawi baa soo gurinaya maawardi baa soo gurinaya xataa ibn qayyim baa soo gurinaya nin culamo aaminsan salaad waxaa lagu galaa usalli farada duhri arbaca rakacaati mustaqbal qiblati haddaan ila tahay muqtadiyan ba lagu galaa mid- ma aaminsan kulli waxay leeyahay alakbar ba lagu galaa waxa lasku waxa wey laakiin wax ma laga horumarin karaa baa lasku haya allahu akbar garanay xoogo hordhac ma loo samayn karaa annaga waxaan nidhi hawaa loo samayn karaa mutaakhiriin way shaafici ma qabo a'imada hore qarniga koobaad labaad saddexaad afraadna maba qabaan qarniga shanaad bu warkan bilowda annaga waxaan nihi hawa xoogo hordhac oo sharxa waa loo baahan yahay waadana waxay dhaheen waxaasna bidco weeye allahu baa lagu geli salluu kamaa ra'aytumuuni usalli ayib waxaa kaloo jebiya gebagabaysigii war riddatu gaalnimaa jebisa haddaad gaa- gaalowdaba aad maxa wayse meesha ooleysa moorad oo dhan ba waad ka baxday diintii o dhan ba waad ka baxday xaggii wayse joogtaa iyo gebagabaysi ayib ciyaadan billah waadana waxay leeyihin maya ma jabayso gaalnimadu waa diinta waad ka baxday laakiin haddii dad gaalooda saacada waad soo laabato ama adoon waysada kaajima ama tayamumka usa kaajima dib usoo laabato waxay leeyihin weli waysadu waa taagan tahay waysada xadaad baa jabi xadid kaama iman xadid baa wayse jabiya xadad baa jabiya tayamumka gebagabaysiga gaalnimadu xadid mee waa kufri diin ka bax wey xukumkii aan laha dee lagu qaadi waayo laydili waayo lay toogan waayo oon saacado noloon dib usoo laabto ama maalmo anoo waysada iga jabin de waxba iga- waxba igama jabin annaga waxaan leey war tayamum muxuu ahaa dahaaro tabardoonaa daciif ay ahayd biyo aragtaduba wuu ku jabi jirayba gaalnima maxaad moodaa nin moorada ka tallaabsado oo dardaray diintiba warkii daa ayb almuhim waa un qiyaas waxna sallama hayo culamada nin kasta dhanku isagu u arkay inbuu ummadda u sheegay wa saaxibu ljabaa'iri inaysan jabaynin baana asal ah inaysan jabaynin baa asal ah annagu waxaan leenahay camal weeye gaalnimadu ee- iyo weysadu waxaanaba gabagabaysu waa camal acmaashoo dhanna gaalnimadu way je- way jebisaa lain asharta maxaa la yidhi layaxbatanna camalug maadaama marka camal u ahaa weysadu iyo gabagabaysu gaalnimana ay timid gaalnimadu waa burinaysa camalku waa buraya shirkigu kufriga camalku waa buriyaa wadadaa kale waxay leeyihiin gaalnimada camalka burisaa waa markaad ku dhimato marka adoo gaala aada geeriyooto iyo camalkaadi oo dhan ba burahayaa fa yamut maxaa la yidhi wahuwa kaafir nin markaasu camalka jabaya inta hole aad gaalka tahay acmaasha aad samaysa khayra waa ku oo taagan tahay maalinka adoo gaala aad geeriyooto dhammaan balcan baa cor la dhihi oo la baabi'in wixii gaalnimo ahayd iyo du- dembi ahayna lasoo- fayl lasoo gelinaya ama wixii camal buu buraya haddii laakiin a- aad ka toobad keento buri maayo camalka saalixa oo la ku dhiman qaydkaasaa raajixa min xayu daliil in ruuxu ilaah uu gaalnimada ku dhinto uusa camalkiisa saalixa uusan burayn anaga waxaan leeyahay saacadda aad gaalowdo horay diin waxoo dhan ka baaba'ahaya ma aslafta min khayr oo dhan baad ka qaadahaya waa masala marka cawiis oo usul badan ku dhisan weeye ayib haddaad markay tiraahdo markaad gaalooday oo camal kastoo wanaagsanaaba uu bu- buro baaba'ay aad tiraahdo weysada waa raacday tayam waa tegay warkiiba daaba saada baaba tagtay tayam xaggee jooga wixii khayr ay isagoo dhan baaba cirka lagu daray haddaad tiraahdo ruux markuu geeri ku dhinta gaalnimada oo nusuus badan tilmaamayso ruuxuu gaaloob iyo iyo camalkiisa burayaana waxay noqonaysaa ma jabin intuu nool yahay weli ma jabin weysadiisii hadduusan xadid kala jabin ayib wa saaxibu ljabaa'iri kabnaha ninka u saaxiibkaha ninka kabna yani nabar baa meel kaa gaaray faashada lagugu dubay laf baa jabtay waa lagu kaba waa lagu dubay maxaa la samay wa saaxibu ljabaa'iri waa jamcu jabira kabnaha ninka u saaxiibkaa yamsaxu waa masaxaya calayha ca- kabnihii dushiisu masaxaya faashadii buu masaxaya furfur oo boogta biyaha meel lagu odhan maayo sheekh ma shaqadaa shareecadu ku amri mayso ayib gacantii bay kaa gaadhay lugtii bay kaa gaadhay meel la dhaqi lahaa oo biyo la marin lahaabaa nabar kaa gaadhay ama nabar asagoo nabar kugu yaallay meesha kugu duubanta janaaba kugu dhacday ilaa meesha marka duubnayd weysena gaadhi mayso biyihii janaabana gaadhi maayo maxaa lagu samaynaya waxaa la yidhi markaad weyse qabanayso meesha sooma jabno inta fayona ayar dhaq inta kalena dhaq meeshan soo maha korka biyaha ka mari waa weyse qabtaa wey fur iyo dhakhtar ge iyo dhiiggaas iyo lama baahnayo dhibkaas aadan ad korka masaxaysa la furi maayo warka waa la famaylata wayatayamamu waa gebagabaysan wayusalli u fiirsaada annaga waxaan ku nidhi meeshaas aad masa waad masaxday masaxaa kore intan kor u anfacay hoostii weli ma weyse qabto maxaad samayn markaad weysada dhamayso kadib u gebagabayso gebagabaysi toos ah weysada oo dhamaysay markay weysada ku dhamaato ingegto ama tiisha waxaad isticmaasho ingejiso kadib gabagabayso gabagabayso waa maxay wejiga iyo gacmihii xagee u socdaa gabagabaysigaas meesha hoose u socdaa waad waad fahanteen bay la tahay ayib bacd alaimina waxay leeyihiin oo weliba shaaficiyada kamid waxay leeyihin ma ee lala sugi maayo nabarku wuxuu kaaga yaallaa gacanta bidix tusaale ahaan baan oga jeednaa waad soo weys fari baad qoofar dhaqatay wejigii baad dhaqtay maxaa kaloo dhaqday gacantii midig baa dhaqday tii bidixaad maraysa soo maha intii fayo baad dhaqaysaa maxaa ku haray intii xanuunsanayadii faashadina kor kaga masaxday waad u kaadin marka wejiga ku ingegamaad qalajada yaad gebgabaysan laga dhaqaaqi maayo iyadoona kor iyo hoos ba la weysan meeshan duuban korka waynu ka masaxnay hoostana xoogow ma weyse qabto ayadoona loo weysanin kor iyo hoos laga dhaqaaqi maayo saa darteed waad qalajin waad gabagabaysan adoo weyse qaba dhammaan baad lagu hadhaqi madaxna sii masix madaxa masix lagu had sii dhaqaysa waadana waxay leeyihin war isma gashee bidco weysaase weysada ha dhammee masaxda ha dhammayso hadhow markaad dhammayso waxoo dhan baa gooni u gabagabayso waa la isgelinaya la isgelin maayo waa masale khilaafa meesha ku jirta ayib wayatayamamu wuu gabagabaysan wayusalli wuuna tukan masaxa wuxuu raacinayaa gabagabaysi kadibna salaadda waa saxiix saxaabigii isagoo socotaah oo jihaad lagu jiro yaa nabar madaxa ka gaadhay dhagax baa ku dhacay markaasu haddana janaabooday markuu janaabooday buu sa- u yidhi saxaabi nimayo maxaan sameeyaa saacaddiina waa taagan tahay qaslina waan qabay maxaan sameeyaa wax ruqsaan ma ii helaysaan oon qabays kaga leexdo meeshaan daan biyo ku shubo ka weeye wax ruqsaan ma ii haysaan waxaa le kaa socon mayso niman saxaabo aan oo aan raggi fuqada weyn aan ahayn buu ku hagaagay wadaadku moogta hadduusan masalada aqoonin waa mushkilo wey nin la axmed ibn sadiq alghumari abulfayd inkastoo calaa hanatin fiih wuxuu leeyahay musiibo kastoo adduunka ka dhacbaa dadka keena wadaad culamay ahaynba ama adduunya ha ku saabsanaato ama diin ha ku saabsanaato ayi fitna muslimiinta soo marto wadaad wadaad sheeg nin wadaad sheeganay baa mas-uulka ah kuwa wuxuu dhihi dagaalkaas halgan weeye hala galo muslimiin baa lagu baabeyn kuwa uu dhihi idinka reer hebel waxaa ku jirtaan man man qutila duuna maali fahuwa shahiid eber baa la iska sii mid wuxuu dhihi waxaa ku jirtaan man qutila duuna nafsihi reer hebel waydan barteenba meela la saaro wuxuu dhi diintan waxa fasahaday ee muslimiinta kharibay weligiiba ama wadaad xumaa kharibay buu dhi ama mid khaldamay oo ijtihaadkiisa lagu khaldama fidna aan wadaadaha imaba jirto wulahi dibaa loo firiyo dibaa loo qaba buri wixii ka dambeeyey ba abu xaniifa min abi xaniifa ilaa yumna hada fidna kasta wadaadun baa horseeda buri mid xaakima ummadda baabiinhaya oo dhiigga muslimiinta banaysanhaya wadaad baadhi kuwan waa khawaarij alla inamaa yuxaari kuwan muxaaribiin alla kuwan hal amniga khalkhal gelinaya aan laga shaqeeyo kuwan waa argixiseen meelaha la saar waadan baa ufirmay riba kii banaystay cunay wadaad baa ufirmay qaadka midka rugaya mid baa hoosta dhima waa quut lawliya haweenka la masaafeyn jiray wadaadda hoosta ka firmaynaya geel la soo dhaco la burdayn baan indhaha saaray oo la xaaleynayo geel la soo dhaco qabiil laga soo dhacay ee wuxuu leeyahay xaawey geel waa xoolo shaydaan cidna ma laha kolba ninkii gacanta ku dhigaa iskale zakada kala baxa bur socda waa wadaad marka marka wax jira wey ayib almuhim saxaabadaasu nink ku hagaagay saxaabigu yaana khad ka bixine kadibna waxay dhaheen haddaadan qabaysin waxba kuu socon maayo saxaabigu biyib isku shubay kaw nafta ka baxday radi allahu tacaala canhu nabiga arrinta loo sheegay nabiga aad bu uga xanuunsaday weliba nimanku ugu habaaray qataluuhu qatalahum allah bur way dileen bur allaha nag ka siiya allaha dhameeya iyagay saxaabigii bay dileen bur alaa sa'lu idaa lam yaclamu fa inamaa shifaau lciyi su-aal haddaydan waxba garanayni umaddan wax weydiisaan bur saxaabo fuqahaa joogta anigii baa taagan xaggay u degdegaysaan atasaruc fi lfatwana mushkilo wey ha ku degdegay intaad iska leexin karta baasha iska wareeji adoo garan haddii lagu weydiiyo bal hebel ha la weydiiyo dhe sheekh bashir ha la weydiiyo sheekh hebel ha la weydiiyo isdhaafi baasha maxaad oga jawaab weyda akhar lagu weydiin maayo inayba kugu waajibtay ku qabsatood meel looga bixi weyda mooyeen cabdiraxmaan bin abilah wuxuu leeyahay waxaan soo gaaray saxaabaan soo taabicin baan soo gaaray saxaabo buri maalin baa su-aal nin la weydiiye buri suu nima nin ogu dhiibay saxaabadii nim ninkii laga bilaabay toddobaatan saxaabi intay soo martay bay nin kusoo noqotay buri bal hebel weydiye bal bay ugu dhaamay saan u wareegahayay inuu wareegahayay ninkii aan markooda ka bilaabay baan kuso noqday cabdiraxman bin abilah markaasu yii bal hebel aad hebel waan soo maray hebel aad waan soo maray kulli markuu rag dhan so yuu yihi bal markaasu ifatwooday bu baasha waan la iska ilaaliya sheekh ayib marka wadaadana wax badan bay kharibeen taa macnaba ma ah wadaadu khayr male wadaadu waa fiican yihin muslimiinta hogaamiyaane laakin wadaad xumaha la iska ilaaliya ayib nabig wuxuu yihi inamaa kana yakfiihi waxaa ku filaa an yatayamama inuu gabagabaysto riwaayada sheegaysa inuu meesha duubo oo uu markaa masaxo ma sugna daciifa wey inuu gabagabaystaa ku fillayd buu xadiid ku egay saxiixa ah laakiin inuu masaxo ayaa ku fillayd daliil ma ma sugna waa riwaaya daciifa munkara wey saa darteed intan dambe ah wa saaxibu ljabaa'iri yamsaxu calayha daliil ma laha maxaa un sugan wa saaxibu ljabaa'iri yatayamam wa yusalli waa inu gabagabaysan waadna tukanaysa waa la masaxayaa riwaayadeeda aan ku dhisna annaga shaaficiyada ma sugno keligaana ma aimo badan ba wax ku dhisay ayib inuu masaxo oo jidka intiisa kaan dhaqaa ku filayd daliil ma laha jidka intiisa kaan wala dhaqi waana loo gabagabaysan bas meesha bo bugtayna ama doobnayd waana loo gabagabaysan waxba la masixi maayo masaxaan diidanahay gabagabaysan lama diidano walaa icaalata soo celin ma ma saaro caleyhi maasixi ninki wax masaxay salaaddu soo celin maayo salaaduu gabagabaysiga ku tukaday boogtana faashidana u masaxay soo celin maayo sidaadee saxiix ku tahay wey goorma in kaana hadduu ya wadacahaa kabnaha mid dejiyoo saaray boogta iyo nabarka calaa tuhrin wayse qab ayib ama calaa tuhrin daahirnimo ee meeshu daahir ahayd meeshaydaoo daahir ah oo nijaaso ahayn xaggana aad wayse qabto haddii meesha la duubay salaadda soo celin maysid laakiin meeshu hadday mutanajiso ahayd oo nijaaso lahayd salaadda waa la soo cel maxaa yeelay waa salaad aad ku tukatay calaa nijaas anaga kulina tayamumka gabagabayso masax tuko laakiin aakhirkii salaadda soo celiyaa tahy warkaasay sheegayaan wadaaduhu laakiin ma sugno wax farqi ah farqiga asaga ah inuusan farqigaa daliil lahayn buu nawowi u eshay haddii la laha nijaaso darteed baa loo soo cel saxiix wey oo nijaasadee lahaan meelay saaran tahay lagu weysan maayo oo qowl jira wey laakiin qowlka odhanaya adoo weyse qabay haddii boogta la duubay salaaddii soo celi maysid adoon weyse qabin haddii faashada lagugu duubayna salaaddii waa la soo celin qowlka asagaa daciifa oo xadadka ah kaasa nawowi wuxuu leeyahy daliil ma laha majmuucuna saa ku leeyahay isagaa laga fiiriy wa yatayamamu waa gabagabaysan ruuxa muslimka ah likulli fariidatin salaad kastoo farad ah salaad kasta markay gasho waa inad gabagabaysato oo maxaa jira waxaa jira gabagabaysigu waa dahaara daciif on tabar badnayn haddaad farad ku gudatay mid labaad ma qaadi karo duur baad ku tukatay casar iskama dhicin karo wuxuu u baahan yahay kaalma u baahan yahay mar labaad gabagabayso maqrib ma ku tukan karaa maya gabagabaysi saddexaad cishihii mid afraad salaad kastoo farada xataa janaasadii salaad hadday faradba sideeduba tahay ama xataa ad qabaysidii marba haddaad farad tukanayso waxaa lagaa rabaa gabagabaysi cusub bay leeyihin maxaa yeelay gabagabaysigu waa dahaaro daciif ah aniya raafic ma ahe waa mubix ayib warkaasay shafciyadu akriyeen waxayna daliishadeen ahar ibn cumar laga wariyay bisanadin saxiix oo ah ibnu cumar baa salaad kasta u gabagabaysan jira hadduu biyo waayo wadaadaha horta naga soo jeeda waxay leeyihiin nabiga ma ka haysan shaaficiyo inuu nabigu yidhi sal l slam gabagabaysigu waa ruuxa muslimka weysadiisi waa dahaaradiisi wuduء اlmuslim wain lam yajid ilma cashra siniin aw cashra xijaj ha haddee weysu nabigu ku sheegaye daliil u keena in salaad kasta loo weysto inay waajib tahay ma hayn waxaa la dee idinka ibn cumar warkiisa ka jawaaba ibn cumar oo saxaabi ayaa saa yeeli jiray waxaa la yidhi ibn cumar wuxuuba dhaqan u lahaa sidiisuba xataa salaad kasta inu weysaysto dhaqan u lahaa nabi maxamed salawat ullah wasl waaga hore salaad kasta u weyse qadan jiray xataa isagoo weyse qaba weyse labaad waagi dambaa laga fodo waxa l nabi maxamed iska waad iska dayn kartaa sunno weeye lakin waad dayn kartaa ibn cumar xadiidka intuu wariyo oo uu sheego inuu nabigu salaad kasta u weysaysan jiray waaga hore kadibna hal weyse u isticmaali jiray maro badanna uu laba goor weysaysan jiray ayib ayuu yihi anugu nabigu waa dhibtay lakin anigu waan awoodaa fa kaana yatawada likuli salaati ibn cumar ibn cumar marka madhabkii ag madhabkii weysada ka lahaa bu haddana wuxuu soo geliyey gebagabaysiga marka ibn cumar ficilkiisu xujo maaha hawarkiisna waa cad yahay daliilkeena halkaa markay ay socoto hawshu waa naga dhamaatay xabad waa naga dhamaadeen almuhim waa marka daliil xooga ma laha daliil xoog badan ma jirto oo tilmaamaya in salaad kasta loo weyse qaato wayatayamam u gebagabaysan likuli fariidatin fariido kasta ayuu gebagabaysan madhabka abu xaniife ee leh tayamumkii waad ku tukan salaad kastaad ku tukan shan iyo toban iyo labaatan intaad awooddo ama farad ama sunna ah maa lam tuxdit ayaa saxiixa ayaa saxiixa wa yusalli wuu tukan ruuxii muslimka ah bitayamum ibnu mundir aimada kamid a shaafici wuxuu leeyahay horta shaaficiyu idinkaa mutanaaqidina buri oo maxaa mutanaqidin ku nahay waxaa tiraadeen gebagabaysigu intaasoo sunnaad ku tukan kartaa hal duhur ama hal casar ama hal maqrib iyo boqol sunnaad ku tukan kartaa oo sunada iyadu maxay eeday sunada hadduu qabo boqol sunno iyo labaatan sunno uu tayamumkii qaaday faradka maxaa u diiday waxay dhaheen faradku waa ka culus yahay waa ka xoog badan yahay gabagab sunada ha ka xoog badnaadee wixii loo shardinahayay farad baa sunada loo shardiyaa sunada dahaar la-aan la tukan karaa abadan dahaara waa dahaaro warkan daaya marka ibn mudur wuxuu leeyahay ijmaaca hore aan ku ijmaacanay wixii sunno ay u baahan tahay ba farada u baahan yahay wuxuu farad u baahan yahay bay sunnana u baahan tahay baa meesha yaalle shaaficiyo naskeena min kitaab oga sunna mana haysan marka aimatu shaafici ragga hore mujtahidinta waaweyn ibnu jariir iyo ibnu mundir iyo abu thori kulligood waxay ku tageen in halkii tayum uu ku filan yahay waxay weyso ku filay ayib saasaana xoog badan wa yusalli wuu tukan muslimkii bitayumin waaxidin halkii tayum wuxuu ku tukanayaa maa shaa intuu doono min anawaafili sunooyin ah intaa doonto sunooyin a ku furantay laakiin gabagabay ee faradku hal xabay kaaga dhamaanaysa bay ku idhahdeen faslun saxaabo badan taabicin badanna madhabka hore abu xaniifa ah in tayamumka uu lamid yahay weysada lamid yahay oo intaa doonta ku tukan karta xoog badan xasan albasri buu ka sugan yahay wuxuu kaloo ka sugan yahay ninka loo yaqaano cataa iyo xamaad bnu salama inta waa ka suganta waa qowl daaif min alxanaabila walxanafiya wadaahiriya saas wey maxaa yeele waxay leeyihiin tayamumku waa raafic muaqad ah muaqad ah ee ma aha mubix ma ah faslu wakulu maa'icin kharaja min asabiilayni najisun ila almaniya nijaasaadki baa hadda gelina waa ka soo baxnay tayamumkii gabagabaysigii hadda nijaasadii iyo baabkeeda wey wa kullu maa'icin nijaasadu waa masale cawis annaga shaaficida waa ku adagna aad baan uga fognahay lafdu najaasa qur-aanka hal meel buu kusoo arorsa waa sariixa ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim hada halkaa meel ayay qur-aanka kaga soo aroortay wax layahay nijaaso oo lafdiga ah sariixa ah meesha ayadana culamadu badankood iyo jumhuurulmuslimiin waxay ku fasireen najaasadaas waa najaasa macnawiya weeyaane ma aha najaasa xisiyay dheh oo gaalka dushiisa haddii la taabto ku nijaasayn maayo haweenkii ahlu kitaabka bale hala guursado oo guurkoodu banaan yahay ruux korkiisa uu nijaasay oo lagu nijaasoobayo ku fadarayn guurkiisa lama baneeyeen ee nijaasada laga hadlayahay waa nijaasatu kufrin wa shirkin wa ilxaadin wa sadna qawe waxa khariban ee qalbiga kaga jira ee gaalnimada ah taasaa loo jeedaa taa waa la gartay ibnu xasan isagu wuxuu leeyahay ma ahee waa nijaasa xisiya gaaladu waa nij nijaaso wey haweenka ahlu kitaabkeed guursan nasraaniyada iyo yahuudiyada guursanaysa waa nijaas meesha dhididkeeda u kaa taabto waad ka dhaqi dareerkeeda waad ka dhaqi waad noo galmoona korbaad isu taagay waad ka fiirin wayna ku nijaasayn waxaa lagu ku baneeyey inaad u galmoto heeraysato mooy yaa ku yidhi waa daahir ma jiraan wax daahir waa nijaasa macne waa taxriif likitaab illahi wey nas cad wey ba inay nijaaso yihiin qalbigaa loo jeeday hawlaha socon maysa wey waa nijaaso hadday dhididkooda ku taabto ama dhacaankooda ku taabto ama canuuftoodu nijaaso wey waad ka dhaq iskana qab waanad iska dhaqi bui madhabkiisa waa ficlaan lahaa maxaa yeelay si looga fogaadaba guurkooda loogu rafaado laakiin jumhuur ahlicilm waxay leeyihiin taas ibn xasan socon mayso masaajidka nebi maxamed yaaba gaalo ay bar ay baryeen wafdu najraan a baryey oo dhex deganaa hadday nijaasa madab nijaasa masaajid dhex barsin laha masaajidda adduunka midkii labaad u fadli badnaa oo masaajid nabi maxamed ay gaalo baryi lahaayeen maya haaniyan thumata ibnu athar baa lagu xidha xabsi tir lagu xidha soo gaal ah uu dhowr habeen nabigu soo booqay maadaa cindaka ya ya ya thumaama nabi maxamed haddaad idishaana nin dhiig laa dila haddaad haddaad igu manaysato igu gallaysata dee abaalkeeda waan haynaya gaalaha xabsi looga dhigo lagu xidhay kuwaa beriyo lagu martasooray hadda ibn xasan xadiidka meel gee baa lihi luuqluuq badan baasna geliya maxaa laha laga fiiriya almuhim nijaasada waa nijaasa macnawiya wey ma aha nijaasa xisiya halkaa meel buu quraan kaga yimid ama sunada meelo badan baa nijaasa lagu sheegay ina ina almaa tahurun laa yunajisuhu shay waa laftu nijaasa waa la sheegay idaa balaqa almaa qolatayni lam yanjus riwaaya cadaynaysa inaha laysat binajis bisada yaanyuurta waxaa li mukulash waa lg inaha laysat binajisin inaha min atawaafina aleyk watawaafin meelo dhowran badnayn baa sunaduna ay tilmaantay nijaasa ay cadaysay laxmu luxum xumr alahliya dameeraha hilibkoodana xadiidka saxi muslim eyrki waxay ku tilmaameen fa inaha rijsun aw rijs marka meelo yar baa la tilmaamay adilada nijaasa lagu sugaayay waxay leeyihin wadaaduhu waa in nas cad uu soo arooro oo caddaynaya shaygan iyo cayntan inay nijaaso tahay maxaa yeelay liana alasla fi lashyaai walacyaan atahaara wey shay kasta horta adduunka jooga waxaa asal u ah inuu daahir yahay biyaha inay daahir yihiin caagada inay daahir tahay tiishka inuu daahir yahay microfonka inuu daahir yahay kitaabku daahir yahay wax kastoo adduunka jooga asal waxaa weeye inuu daahir yahay nadiif yahay xaggana bannaan yahay wadaadka ku yidhahdaa waxaan waa nijaas ama waa xaaraan waxaad leedahay soo soco daliilkeen daliil baa laga rabaa ilaa uu naskeena kaa dhaqaajiyo ku riixo ku taqaantiqiyo dhaqaaqi maysid inaad jagug aan dhaqaaqay noqotaa la doonaya marka la yihahdo waxaan waa nijaasiya waxaan waa xaaraan maxaa u daliil inuu xaaraan yahay daliilkaas iskaga carar ka fogow yaad ku naargelina waxaan waa nija maxaa udaliil xadiidkaas kaga fogow iyo aayaddaas marka waa in la helo nas sharci ah thani waxaa kaloo loo daliishaa shaygu nijaas yahay cinda shaaficiya keyrkood iyo jumhuurta waxay leeyihiin shaygu marba haddii la xarimo laa lidararin fiihi dayib marba shayga haddii la xarimo waxaa u taxriimka wuxuu udaliil yahay ba inuu nijaaso yahay ya imaa shayga in loo xarimo inuu nijaaso leeyahay iyo imaa in loo xarimo inuu dhib leeyahay cunitaankiisu iyo in loo xarimo tacabud intaaba way noqotaa saa darteed khamrada waa la xarimay hilibka dameerahana waa la xarimay hilibka khansiirkana waa la xarimay intaa shayoo la xarimay cindanaa shaafici waxaa le waa nijaaso maxaa yeelay taxriimka la xarimaya udaliil ay nijaaso tahay waxayna kusoo ururiyeen shaygu waxaa loo xarimaa dhib uu leeyahy sida sunta o kale shayga sunta ah sun ma la cuni karaa maya waa xaaraan maxaa loo cuni karin dadkay dilaysaa lama ogola xaaraan wey markaasoo kale wuu badbaadi karaa dhibkiisiba cad oo nijaaso ma ah iyo in loo xarimay leeyihiin lixurmatihi xurmo asaga la xurmaynaya dadka bani aadamka ah hilibkooda lama cuni karaa layidhi maxaa loo cuni waayo wa walaqad karamnaa bani aadam muxtarama ruuxa bani aadamka looma dhawaan karo hadduu dhintay hadduu nool yahay iyo ima linijaasati banaadam shaafici saddexda kusoo koobeen shayga waxaa loo xarimaa cunitaankiisa loo xarimaa inuu dhib leeyahay sida suntoo kale inuu nijaaso yahay in la xurmaynayo lixurmatihi saddexdaa shay aan ahayn haddaan ay dheheen oo xaggana la xarimay inuu nijaasada iska cadday kuleeyahy labadaa mid aan shay aan dhibna lahayn xurma aan lahayn oo la xarima haddaanu aragno inuu nijaaso yahay waa qadcan khamradoo kale waa la xarimay dhib ay hadda ay dadku u geysanoo ka muuqda maaha inay dheheen oo sun oo dadka ma disho xogo marqaankan iyo mafratagtaagan iyo duulidan mooyeen ruuxa kaw ka siin mayso waayahay xormana ma laha idan meeshii maxaa soo dhiclada ahayd inay nijaaso tahay hilibka dameeraha xurmad darteed la xurmayn looma xarimin dhib uu dadka laynhayn looma xarim waxaa loo xarimay linijaasati hilibka as halkaasay mareen laakiin wadaada waxaa ka hoos baxday xasrigaasaan xasri jira ahayn qodob afraad baa jira oo marar badan baa shayga waxaa loo xarimay cunitaankiisa litacabud waxaa ladina hadba xaramna aakriya maxaa ka dambeeya kulladii dufur baa laga xarimay oo baqarka iyo hanamka wixii lasoo reeba mayo dalika jazana bibaqyin baa waina lasaadiquun idan marka hilibka looda iyo kii ariga waxyaababa lasoo reeba mayen baa laga xarimay maxaa loo xarimay ibtilaa iyo imtixaan baa loo xarimay marna tacabud baa loo xarimaa inay muslimiintu ka dheeraadaan baa loo xarimaa mar lixikmatin baa loo xarimaa baashu nijaaso besa-a iyo dhib ay dadka laynayso iyo ixtiraam besa kuma xidhnee marar badan baa ruux waxaa looga reebaa tacabud iyo xikma siriya khafiya rabbi ogyahay subxana wa tacaala hawlahaas muran badan baa ka yaala almuhim si kasta oo noqotee nusuusta keenaysaay ee nijaasadu ay kusoo orotee cad waa yarta ma badno aynu ka soconno wa kullu maayicin shay kastoo qoyan maayacaasoo kharaja ka soo baxa min asabiilin labada wadda ka soo baxa labada jid ee laga labada wad saxaarada kaada ka yimaadahay najasu nijaasa wey inuu qoyan yahay shardi wey kullu maayicin shay kastoo qoyan candhuuf hadday ka timaada meesha iyadaa nijaaso wey labada wadda wixii kasoo baxay qoyan waa qaacida kulli lagu siiyey waa nijaaso oo sheekhu manidina ila almaniya sheekhu waa soo reeb ayib xubinka taranka dumarka dhacaamaha ka yimaada een manidana ahayn dhiig dhalmeedka iyo xaydka waxaasna ahayn sida raajixa daahir wey xilliga haweeneyda uurka too kale iyo marar badan baa dhacaanaha ka yimaada aan badnayn ayib xubinkan aan soo dhaafin ayib ama wax markaa udhowba taabta kaasaga waxaa loo bahay ifraazaadka noocaasa waxaa loo badan yahay inu inuu daahir yahay maxaa yeele alaslu fi lacyaan waxaa mahay walashyaa ahaara waxaanaasoo lagu taxriimiya lama haya qaacidadan ay qarreen shaaficiyaduna qaacida muran kat muran baa ka taagan muran badan baa ka taagan si kataba noqotee shay kastoo kasoo baxa labadaa jid kasoo baxa oo qoyani waa najus nijaaso weeye ila lmaniya manida mooyaan bacd aimati shaaficiyin waxay leeyihin waa nijaasaba axnaafta iyo aimo badan waxay leeyihiin manidu waa nijaaso waad iska dhaqaysaa meesha kaa gaadho hadday qoyan tahay intaad murdiso ood faliiqi wax inkaas filgiri wax ku waxayso ood iska tirtirta ayaad dhaqaysa hadday ingegan tahay waad xoqaysaa waad fujinaysa lakin sida raajixa waxaa weeye ruux bini aadama meesha laga abuura nijaasa dhihi mayne adiga nijaasa laga abuura hadday noqoto hawsha halis maogtahay dadkan maxaa laga abuura mini bay ka abuurmaan asalka nijaasa laga abuuray waa culus tahay ambiyadii nijaasa laga abuurana waa kasii daran tahay iyo rusushi marka hawshu khatar weeye ka daayaalay hawlahanka nabigu uu sameynaya hadday ingegantan iska xoqi jiray hadday qoyantan u dhaqi jiray waa litanaduf wa tandiif xaakada waa laska hagaajiya waa laska dhaqaa ma nijaasa maya canuurta waa laska duwaaya dhararka ma nijaasa maya waxyaaba nadaafad ahaan iyo qashinsi iyo istiqdaar looga fogaadaa jira minu taasay kamid tahay ama ayadu asalka inay daahir tahay wey ila almaniya khilaaf badanna waa ka taagan yahay aan ka socono waxaa kaloo shardi ah kamida nijaasadii wa gaslu jamiici alabwaali kaadi meelay ku timaadaba dhammaan in laqa waajib wey wa gaslu jamiici alabwaal kaadi meelay ku timaadaba iyo wal arwaat digooyinka dhammaantood waajibin waajib wey waqaslu jamiic labwaal kaadiya kaadida dhammaanteed dhaqitaankeedu iyo wal arwaada saalooyinka ama digooyinku waajiban waajib weeye meel kastooy saala ku timaado ama kaadi ay ku timaado waxay doon ha noqoto in la dhaqo waajib cindana ama kaadi xoolo la cuna hilibkood ha noqo ama kaadi bini aadam ha noqoto ama mid dugaag iyo ba ha noqoto ama mid cudood ha noqoto kala qaad mala ay kaadi meel ku timaado ama qooley kaadida ha noqoto ama fiidmeer iyo kibiley kaadida ha noqoto ay kaadi diga kasta ama saalo kasta ama kaadi kastoo kugu dhacdaay waxaa weeye nijaas weeye in la dhaqana waa waajib bay shaabici leeyihin waana madhab jumhuur badan ay marayaan wey laakiin culama waxay soo reebayaan xoolaha cadkooda la cuno caanahooda la dhamo waxay leeyihiin saaladooda iyo digadooduba kaadidooduba daahir wey bidaliil nimankii curniyiinta ahaa ee madiina yimid ee islaamay kadibna xoog ku daltabiyooday ee dacadhigu ku dhacay nabig uu sal l hala lixdameeye oo meelahan daaqaya jawaan waan leeyahay bal halaha aadoo caanahoodana dhama kaadidoon cabbaale isku daaweeyey waa yahay axaadiis badanna waxay caddaysay shayga nijaastaa ilahay dawaba ma gelininba hadday marka kaadida geel ay nijaaso tahay nabigu saxaabadiisa ma amreen soo cabana ma dheheen xagga nau caddeeyey shay nijaaso ilaahay ummadda ka xarimay inaan daawo la gelinin hawlahaas isku qoofan waxay dheheen haddaba xoolaha cadkooda la cuno ama caano la dhamo kaadidooda iyo saaladooda kulli daahir wey whada almadhab huwa raajix madhabkaas waa xoog badan min xayu daliil wa xoog badan yahay mashaqa ba ku jirta sheekh garbooyinka iyo warahoo dhan baa kharinmahaya hashi adiil kala soo baxday baa saala kaaga dhacaysa xoog kaadi kusaysa nafta kaa bixi remiyu naftaa qabatay kii remiyiga geela raacaya maba tugan karo hadii la waxan o dhan baa wada nijaasa la yihahda adduunka o dhan baa cankabad noqonaya shaaficiya waxaad wataana de dhudhuujinaysa naga daayan la yidhi xo- wax- xayawaanka kale haa dadka bani aadamka haa bahalaha dugaaga waxaaso dhan haa laakiin xoolaha la dhaqanhayo ee daahirka ah ee caanaga agtooda dhama- la cunayo kaayadooda iyo saxarooda iska faraha ka qaada ayadoo daahir tahay lama cuni karo ogaata iska ilaali lama lama dhawaan karo nijaaso ni- ni- iyadoo nijaaso ahayn baa haddana sharcigu diiday maxaa yeelay waxyaabahan ee banaanka usoo baxay xubnaha taran ka yimaada waxaa ku- bacteria ka buuxda cudur baa ka buuxa saadada shareecadu u xarimtay in la cuno waxaaso dhanba dhib bay keenaysaa sixiyan bay soo fiicnayn lamana ogolo xagga dabeecada iyo caqliyana maba fiicnaba ee ma nijaasa mise maaha baa laga murmahaya laakiin inaan la cuni karin waa la ogyahay lama cuni karo allahuma kaayada markay xanuun yimaado sidaa uu nabiga ugu fasaxay ummadda baad u fasaxaysa gaas tarigi kaayadu geeli dawaysaa intaada curbayd caadi ma aha ayib aad bay u fiican yihin geeli kaadiisu ayib mise geelowga idinka taaganta hadda ya a waasaha de haddaan la dhihin waa daahir wa- wa- waa lagu jabahaya ilaa bawla sabiyi ilmaha yarkaa kaadiisa wiilka yarka ah kaadiisa mooye aladi wiilkaasoo lam yakul aan cunin atacaama wax raashin aan qaadanin ilmaha yarkeen weli gaadhin baad iyo biyo aan gaadhin ee naaska hooyada iyo caanahan ku eg ee wiilka ah hadduu ku kaajo kaadiisu ay kusoo gaadho la dhaqi maayo la xafajujin ma- la- la xafajujin maayo wax- biyo ma lagu shub xoogo baa lagu daadin bas axaadiis baana kala qaaday oo kaadida gabdhaha yararka ah iyo wiilasha kala qaaday yuqsal min bawl ulaam min bawl jaariyati wa yurash min bawl ulaam axaadiis fara badan oo saxiixa ah oo sunanka qeyrkood kamid baa jirta marka wiilka yarka ah ee waxaan raashin ahayn aan qaadanin een weli baadka aan baranin ee naaska hooyadii iyo xooguu malab af loo mariyo iyo ee intaa yarkaas iskaga eg een raashinka weli baranin waxa- kaadadiisa waxaa lagu biyaa lagu daadinaya la dhaqi maayo xafajoojin iyo dhaq saabuun iyo waxaa uma baahan adu haddaad samaysa aday ku taalla laakiin sharciga kuma saarin amaa gabadha yarta asaga ku aynaya kufaca ah kaadida sidii ruux weyn baa loo dhaq- loo dhaqaaya xikmadaas ilahay baa garanay subxana wa tacaala laakiin sharcigaana faray waan qaadanaynaa laakiin aimadu waxbay do- raadeen oo shaafici oo kale wuxuu leeyahay dhowr asal buu asagu tilmaamay wuxuu leeyahay ragga ba- bani aadamka iyo basharka abuna aadam baa ugu horreeyey abuna aadamna cara laga abuuray caraduna waa maxay ciiduna waa daahir intii carre adduunka joogto o dhan baa lasoo ururiyay tan qayb baa laga qaaday mid caraseela mid guduudan mid cas mid maxaan ku dhahayay carre madow ah mid soobaan ah mid wixi o dhan baa lasu daray fa jaa minhu laswad walaxmaru walabyadu walsahlu walxasanu walطayibu walkhabiis bu nabg sl slam intii carre nabi aadam laga abuuray laisku dardaray bay caruurtiisina kulli mid madow baa kasoo baxay mid cad baa kasoo baxay mid guduudan baa kasoo baxay mid qallabsan oo allakaago ah kasoo baxay mid ninrayool oo wanaagsan baa kasoo baxay fulay haadkarora kasoo baxay yani carradii baa kala duwnayd mid wanaagsan mid khabiisa taa waa meel laakiin umuna xawa xawa waxaa laga abuuray sida xadiis cadeeyeen feedha nabi aadam baa laga bixiyey feedh shiliba la soo bixiya dhacaan iyo dhiig bay leedahay dhiigganu cinda shaafici waa nijaas dhiigga ruuxa muslimka iyo keyrkiiba waa nijaas saa darteed xubin nijaasale baa dumarka laga abuuray saa darteed kaayadoodu waa ka xoog badan tahay kaayada wiilka yarka hala dhaqalkaas ku fadhiisiy bar waxay dhaheen ma ahee wiilku markuu ga- qaan gaadhahayo uu biyo duulanayo wuxuu ku biyo duulayaa shay daahir ah oon mini ah gabadhu markay qaan gaadhayso biyo duulanayso dhiiggii xeeb bay heshaa wax usoo horreeya ka soo baxay wuxuu noqday nijaaso wadaadaxn waxaas wax kama jiraanay waxaa weeye wiilasha dabeecada bini aadamkaa jecel ayagoo waa la qaadi kaa qaadi oo kaadiba dhas ku siin baa laga yaabaa kolaa qaadi oo gabdhahana hooyooyinkood iyo dad yarun baa qaada taas waxaa la yidhi waxaa weye midab kala sooco wey laakiin caadadii carabeed haddii la fiiriyo dhaqankii soomaliya haddii la fiiriyo waa macquul laakiin taas waxay yihi culummadu diinta waxba kuma salayseen gabadha intaan la qaadi iyo kanaa la qaadi maayo wiilka waa la qaadi gabadha waa laga fogaanaya hawlahaas ya hadda waa la qaada soo maha wax badan bay idinka bedeshay qolyihii waabiyada ay ka bedeleen dhibsa ma laha almuhim waxaa asala in sida loo daayo nabi maxamed baa caddeeyey ilaahay baana xikmada og loo bixi maayo wama aataakum arasuulu fakhuduuh wama nahaakum canhu fantahuu wey lakin hawlahan badan inaad wadaan salma laha nabiguna waxaaba ka suganba dumarka inuu gooni oga dardaarmay ayagoo yidhi hala kaalmeeyo gabdhahan yaan la nicin laa takrahu lbanaat fainahuna almu'nisaatu alghaaliyaat nabi wuxu uhi waa wehel qaali ee gabdhahan yaan laga fogaana hala wado hala kordhisto gabadhu aabaheed gabadhii wiilku aab waalidka gabadha u ron wiilku waaba nin kula eeg oo kula dagaalam wey waba kula xisaabtay maba ku canaananba gabadhu laakin waa ka qalbi dabacsan tahay way ka naxariis badan tahay ya xiniyaa idin dhexeeya waa saas nabiguna waa ka tahay sal ly slam marka in is lagu daayo tafriiqa shareecada lagu daaya asala laakin waxyaabaha waxyaaba la sheego wey aynu ka socono fa inahu wiilka kaadidiisu yadur wuu daahir noqonayaa birashi lmaai biyo kushubidood ama kurushaynteed caleyhi calba lagu rushayo walaa yucfaa lama cafiyo can shayin shay oo min anajaasaati ah wax nijaaso ku soo gaadhay oo laguu dayn ma jiro iska dhaq iska nadiif walaa yucfa lama cafiyo lama daayo weeye can shayin shay oo min anajaasaati ah ila lyasiran wax yar un mooyeen inta yar mooyeen oo min adami dhiigga ka ah ka ahaatay iyo walqeyxi malaxda ka ahaatay wax yaroo dhiiga hadduu kusoo gaadho waxbaa la dabageli maayo wax yaroo malaxda meel kaa gaadho boog ka timid iyo meel yar ka yimaadan dhib ma laha laakiin malaxdu ama meelkaas iyo carunka boogaha iyo dhiigga ruuxa muslimka inuu nijaas yahay daliil ma laha looma hayo wax daliil ah waxaan dhiigga xaydka iyo nifaaska ka ahayn oo nijaasadiisa ay caddahay shareecadu ma jirto lama hayo asalna maxaanu iska ogeyn shay kasta inuu daahir yahay xaggana mubaax yahay amaa dhiig dhalmeedka iyo xaydka labadaa dhiig muttafaq waa nijaaso wey dhiigga mafsuuxee neefka la gawraco qumahaya fakanaya masale khilaaf laftigiisu khilaaf baa kataga ka taagan laakiin dhiiga kasoo baxa ruuxa bini aadamkae caadiga ama boogta ka yimaada ama nabar ka yimaada ama afkiisa hadduu doonaa ka yimaada dhiigagaas inaysan nijaasayn baa raajixa min xayu daliil malaxdana iskaba daranba malaxda iyo carunka iyo meelku waa dhiig isbedelay dhiig isbedele wey marka haddii asalkiiba la nijaaso maaha farcina kabasii daran wey dhowr baa loo daliishaday xadiidkii ninkan saariga ahaa ee asagoo tukanaya dhowr reeb lagu dhuftay salaadii iska watay dhiiggiisu uqulqulaya xataa dhulka buuxiyey nabiguna oga salawatullahi wasalaamu calayhi salaaddii waa badalay iyo dhiiggii maxa iskaga dhaqi weyday iyo dahaariyadu waa khati lama odhan sayidina cumar markii la wareemay wuxuu tukana tukanayay salaadihii tukanhaya dhiiggii soo socda isagoo dhiiggu saa u barqon iska tukanaya ibnu cumar isagoo tukanaya wejigiisa fin ka soo baxay fin doob buu saa u burburiyey dhiiggii kasoo baxay faruus kaga tiro iska sii socday ayib xasan albasri wuxuu soo gurinayaa maa zaala muslimin yusalluuna fi jaraxaatin buri saxaabadii aanu soo gaarnay iyo taabiciinta akaabirtooda waxaanu arki jiray iyagoo dhaawaca oo dhiig kasoo iska tukan jireen buri hawlahan adagee dhiigga kor boodka iyo sakaraadkan waxba kama jiraan waxba kama jiraan laakiin annaga waxaan leenahay dhiigu kaadida saakuxan laska ilaaliyo hawlo badan awdaba masbuuxan iyo hawlahaasaan daliishanay alaab baan afuufnaa laakiin min xayu daliil kitaabku intaa ka badan ma ma xamili karee waxaa weeye sida raajixa nijaasa ma aha waxyaaba la cafiya jiro hadday wadadii nijaaso badan leedahay oo waddadii aan laga ay bilaacda iyo ay biyo ku fatahaan oon laga dhowrsan karin waddada nijaasadeedii waa la cafiya wayucfa can tin shaarici almutayaqanu nijaasatuhu baa ku qoran manhaj matniga manhaajka waddada lahuba nijaasadeedii haddaan la iska dhowri karin waa cafi leanna mashaqada lagama bixi kara marba wadoyinka intay kharimaan africa oo kale daan meel ma aqaane baad ku rafaadiba khaasatan nairobi oo kale marar badan baa waxba iska ilaalin karin baabuurka kugu saydo adaa dhex fadhiisan ood maanta dhan baad akhrimaysa inaad xayayto meelaha barjoka marada geysata mooyeen waxba kuu socon maayo marka dhibkaas waa la cafiyey kaas oo kale xataa madhabku cafinaya cafis cafis kaba daayo marka horeba dhiig iyo meel iyo malax midnaba dilo mid haynin aana lagoynina wey maxaaba la cafiya marka horesa nijaasa haynba muranka halka la istaag wamaa shay laa naf nafsa ama nafasa wamaa shay laa nafsa dhiig lahu usa usugnaanin saa'ila oo dureeraya idaa goortii waqac oo ku dhaco filna wamaata fiihi fa inahu laa yunajisuhu masale labaad wey xayawaanka iyo cayayaanka bar waxaa jira aan dhiig lahayn daqsigoo kale iyo kabajaanka iyo kadalanka iyo baalkan wariiriga iyo quuriwaayaha iyo baalkan utaqa macaan jecelka waxyaabaha yararka ah dhiig ma laha xataa kanaaco dhiig ayadoo leedahay ma jiraan wax yadoo kasoo dhuuqda mooye wax iyadoo leedahay ma jiraan xayawaanka caynkaas hadday biyo ku dhacaan ama caana ku dhacaan oy ku baktiyaan maxaan leenahay mayte maxaan isku ogeyn shayga maytada muxuu aha maytadu nijaasay ahayd baktigu nijaasu ahaa idan daksi iyo wixii lamida iyo quuriwaayo hadduu biyo ku baktiyo ama caana ku baktiyo maxaan leenahay bihima nijaasa shaafici waxay ku dhaheen wamaa shay laa nafasa uusa dhiig u sugnaanin nafaskaasoo saa'ilatun dureerhaya oo qulqulhaya shay marka la jabiyo daqsigoo kale qaybta hore madaxa ayuu dhiig yar ku leehay inta madaxa ayuu dhiig yar ku leehay bash haddii laga siiyo dhiig yar buu leehay lakin dhiiga dhiig qulqulhaya maaha dareeraya marba dhiigu haduusan badin uusan dareeraynin xayawaanka noocaasa waxa ma nijaaseeyo saaila waa fahanteen bay la tahy idaa goortii waqac uu ku dhaco filinaai weelka wa maata uu dhinto fiihi filina ku geeriyoodo ku baktiyo fa inahu midkaa asaga laa yunajisuhu weelka nijaasayn maayo masaladan ulowna baa jirto in la baroojiy ay muhiim ahayd markaan soo marayna biyaha soo marayn biyaha xukunkooda waa la gato madaahibta culamadu ka qabeen waa soo sheegnay laakiin waxyaabaha dureera een biyaha ka ahayn subaga iyo saliidda iyo caanaha iyo batroolka waxyaabaha caynkaasa dureera xukunkooda waa maxay cindana haddaanu shaaficina waxaan leenahay waxaan ka ahayn biyo intay doona hala ekaadeen hadday marba nijaaso ku dhacdo ka kaco haweyno caanaha hadday in yaroo kaadee tis ku tiraado maca salaam hala daadiyo wey ama awrta hala siiyo wey iyo xayawaanaadka kale qumban dhan oo meeshan colob iyo subag isku fadhiyo oodkac iyo muqmad loo wada loo gabadh loogu diiqaya hadduu xoogo ku dhaco xayawaan yar ku dhinto bes waa dhamaad ka kac wey ya daksigii waa way ka soo reebeen waxaan dhiigga lahayn weyaan haddaan hadlayna waxaan dhiigga lahayn wuxuu ku dhintay dhib keensan maayo waxaan u daliishanay midda ayada ah nabig sal umada wuxuu amray haddii adoo koob biyaa cabahaya ama shaa cabahaya oo daqsi ku dhaco maxaa la yidhi hoos ha loo geliy culama waxay leeyihin hoos ha loo geliy nabi maxamed ummadda waa yidhi waa amray haddii marka hoos loo geliyo oo ku baktiyo oo wixii nijaaso noqonayo nabi uma dhin hala geliyo halkan waxaa laga garanayaa in xayawaanka noocaas oo kaleaba uusan waxba nijaasaynayn qawlkana waxa ugu horreeyey asalkaa xadiid ka qaatay ibrahim annaqaci taabicigaas ugu horreyay shaaficida marka waa ka qaateen waa ku taageereen almihim sida raajixdaa way maayacaadka aan biyaha ka ahayn waxaa raajixa caanaha iyo batroolka iyo waxyaabaha dureere en biyaha ka ahayn oo dhan waxay lamid yihiin biyahay la xugum yihiin biyahay la xugum yihiin nijaasadii caanaha ku dhacday ama subaga ku dhacday ama batroolka ku dhacday ama gaaska ku dhacday hadday doorisay bedesho maxaan leenahay nijaas haddaysan doorinin caanahi waa daahir baan leenahay saasa raajix min xayu daliil asalka in la baraajiyo muhim bay ahayd annaga laakin waa diidanahay walxayawaan xayawaankii noolaha adduunka joogo dhan walxayawaanu noo noolaha kulluhu dhammaantay daahirun daahir wey agtayada agtayada xayawaanka noole adduunka joogoo dhan ba dhammaantay daahir weeye ila alkalba eyga mooyeen iyo walkhinziira doofaarka mooyeen iyo wamaa shaygii tawallada ka dhashay minhumaa min alkalbi walkhinziir horan baynu soo mar ku noqon mayno xayawaan kastoo adduunka jooga waa daahir waxaan ka ahayn ey iyo doofaar aan ka ahayn ama wixii ayaga ka beermay ee ka farxan aan ka ahayn aw min axadin aa midkood ey iyo xayawaan kaloo daahir iska dhalay doofaar iyo xayawaan kaloo daahir iska dhalay faraca xagga najaasada waxaa lagu raacayaa labada asal midka adag xagga diintana waxaa lagu raacayaa midda wanaagsan hadday islaan yahuudiya ilma ku dhasho carruurtayay ku din yihiin aabbahay ku din yihiin naag yahuudiyada hadday guursato majuusi mushrig ah dabcaabud ah carruurtay u dhasha ka horeya ku din yihiin yahuudiyadda iyadaa ka diin roon soo maa oo ahlu kitaab ah ilmaha marka diinta waxaa lagu raacayaa midda wanaagsan yaa farac lagu raacaya najaasadana midka adag baa lagu raacinaya cinda shaaficiya iyo keyrkoodba waana masale khilaafiya ijmac ma ah idan marka haddii ey iyo ama doofaar xayawaanka oo daahira xalaala ay ilmo ka dhalaan dayib waxaan leenahay ilmuhu waa ey wey ee doofaar wey nijaasa xaggaas lagu raacinaya ayib malik wuxuu qabaa doofaarka iyo eygu labaduba waa daahir labaduba waa daahir ayib doofaarku isagu waa daahir laakiin hilibkiisaa xaaraan ah eyguna isagu waa daahir laakiin in la dhaqo weelka la nadiifiyo tacabudun ba umada la amray hilibkiisa ma la cuni karaa riwaaya canhu ha waaba xalaal bule waa la gawracan karaa riwaaya kan wuxuu leeya maye waa nijaaso wuxuu kamid yahay waa xaaraan wuxuu kamid yahay xayawanka la xarimay wlmaytatu baktigi kulluhaa dhammaanteed najisatu nijaasa wey eyga laakiin sida raajixa afkiisa wixii ka yimaada ee dhacaan ah ee weelashu galan baa la nadiifin dhaqi mooyeen intiisa kale inu inuu nijaasa yahay daliil xoog badan ma haysato wlmaytatu bakti kulluhaa dhammaanteed mayte meela ku timaadaba bakti kasta najisatu nijaasa wey maytena waan soo sheegnay oo wuxuu ahaa xayawaanka iskii u dhinta ama qaab aan sharci ahayn loo gawracay ama qaab sharciga loo gawracay ninka gawracay baan ahayn muslim ahayn ama ahlu kitaab ahayn ama kitaabi ma aha ama muslim ma aha kitaabi iyo muslim waxaan ka hayn waxay gawracan waa maxay bakti wey bakti wey wlmaytatu kullahaa dhamaanteed najasatan way ila samaka kalluunka mooyeen iyo waljaraada ayaxa iyo walaadami bini aadamka ruuxa bini aadamka hadduu geeriyoodo gaal iyo muslimba waa daahir ayaxu hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa daahir malaygu iyo kalluunku waa lamid intaa iyagu nusuus baa soo reebtay aadamiguna nusuus badan ba walaqad karamnaa bani aadama laga qaatay iyo axaadiida tilmaamaysay ruuxa muminka ah laa yanjusu xayan walaa mayitan xadii abu hurera xadii xudayfa intaba waa caddeeyeen amaa samagiiyo jaraadkana xadiid gooniha ku yimid oo sunanka qaarkood ay soo saaraan ayib amaa maytaadka intooda kale waa najisa maytaadka intooda kale waa najisa wayuqsal miyan istaaga hadde wayuqsal balan istaaga hadde wabilahi tawfiq